أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنين
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaadla ah oo si qoto dheer u falanqeeya siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada maanta barnaamijkeenna waxaan ku iftiimin doonnaa dagaalka dhaqaale ee caalamiga ah iyo kaalinta dalalka khaliijka ay ku leeyihiin si gaar ah taageerada lacageed ee muuqata ay siiyeen madaxweynaha dalka maraykanka donald trump xilli muslimiin badan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah anigoo maxamed daahir ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya soo saaristana waxaa gacan weyn iga siiyey cabdalla mukhtaar maxamed muudey axmed abuu muslim cawiil cabdulaahi iyo maxamed shiiqa marti kala duwan ayaa barnaamijka ka qaybgelaysa waxaana ka mid ah sheekh cabdulilaah aqoon-yahan ibnu muflix iyo aqoon-yahan abuu ibraahiim muddada barnaamijka u socda waxaan soo gudbin doonnaa jawaabaha dhegaystayaasha ay ka bixiyeen su'aasha furan ee toddobaadkii hore tan maanta ee cusubna waynu ku haynaa barnaamijka waa mar kaliya diiradda jimcaha مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan gudagalno barnaamijka wakiilo ka kala socday dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa bishan kulmay iyagoo ka wada hadlay dhimista canshuuraha la isdhaafsado muddo sagaashan maalmood ah si hoos loogu dhigo xaaladda ganacsi ee u dhexaysa labada dal muddadaasna ay iskabaan labada dal oo si aad ah dhaqaalahooda u saameeyey canshuuraha xaddaafka ah oo ay isku dhufteen inkasta oo aan weli la gaarin heshiis rasmi ah oo si buuxda u soo afjaraya dagaalka ganacsi haddana waxaa muuqata dadaal lagu yaraynayo culayska canshuureed ee saaran badeecadaha labada dhinac maraykanka ayaa hoos u dhigay ilaa boqolkiiba soddon canshuurihii uu horay ugu soo rogay badeecadaha laga keeno dalka shiinaha halka shiinaha isna uu dhimay boqolkiiba toban canshuuraha uu ku soo rogay badeecadaha laga keeno dalka maraykanka si kastaba ha ahaatee maraykanku waxa uu weli shiinaha ku sii hayaa canshuuro gaar ah oo saaran qayb ka mid ah alaabaha laga keeno shiinaha kuwaas oo lagu iibiyo gudaha maraykanka arrintan ayaa muujinaysa in weli ay jiraan caqaba badan oo taagan oo u baahan xal waara falanqeeyaasha arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa rumaysan in labada dal aysan weli diyaar u ahayn inay gaaraan heshiis dhammaystiran balse tallaabooyinka la qaaday ay muujinayaan rabitaan ku aadan dib u dhigista ama ka fogaanshaha dagaal ganacsi oo cusub dagaalka dhaqaale ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa saamayn ballaaran ku yeeshay suuqyada caalamka shirkadaha waaweyn iyo xitaa dalalka soo koraya waxaa si toos ah hoos ugu dhacay kalsoonidii suuqyada taasoo saamaysa wax soo saarka shaqa abuurka iyo dhaqaalaha guud ee caalamka korarka dhaqaalaha adduunka ayaa si weyn hoos ugu dhacay marka loo eego sannadihii hore sabab ku aadan saamaynta dhaqaale ee aad isku soo tartay dunida waxaana ka mid ah dagaalka ruushka iyo yukrain oo si weyn u saameeya qiimaha shidaalka cuntada iyo tamarta xiisadaha ganacsi ee maraykanka iyo shiinaha gaar ahaan dhinacyada tiknolojiyada taasoo horseeday xanibaado cusub oo saameeyey shirkadaha isgaarsiinta iyo qalabka elektroniga cudurka covid sagaal iyo toban oo sababay xanibaado dhaqaale burbur ganacsi iyo hakad ku yimid sahayda caalamiga ah isbeddelka cimilada sida abaaraha duufaanada gubashada kaymaha iyo dabaylaha xooggan ee ka dhacay yurub iyo waqooyiga amerika kuwaas oo si toos ah u saameeya dhaqaalaha dalal badan saamaynta dhaqaalaha adduunka waxaa si gaar ah looga dareemay dalalka reer galbeedka halkaasoo shirkado badan ay xirmeen amaba ay yareeyeen shaqaalahooda shaqala'aan baasan ayaana ka dhalatay iyadoo malaayiin qof ay waayeen shaqooyinkooda rasmiga ah waxaa sidoo kale sare u kacay falal dembiyeedyo iyo rabshado la xidhiidha cadaadiska dhaqaalaha musuq maasuq herar kala duwan ah hoos u dhac weyn oo ku yimid oofka iyo dalxiiska taasoo hoos u dhigtay dakhliga ay helaan dalal badan oo horu maray aqoon-yahan abuu ibraahim oo ka mid a aqoon-yahanada waaye aragga ah ee soomaaliyeed ayaa sheegay in dhibaatada dhaqaale iyo sicir bararka maanta ka jira dunida ay salka ku hayaan cadaalad la'aanta iyo korarka dulmiga isagoo la hadlayey barnaamijka diiradda jamcaha iyo aqoon-yahan abuu ibraahim waxa uu sheegay in dhaqaale xumida caalamka aysan ahayn mid si kadis ah u timid balse ay ahayd mid muddo soo socotay oo marba marka ka dambaysa ka sii daraysay jazaakum allahu khayran walaalayaal marka koobaad waxaa maanta farxad weyn ii ah waan aad iyo aad iyo aad maaragtay aan maaragtay lasoo koobi karin futuuxaadka iyo waxyaabaha khayraadka oo dhacay wadankii soomaaliya meelo fara badan in dadka muslimiinta gobonibadoonka ay maxaanku idhahdaa gacantooda kusoo laabatay oo dadkii ummadda muslimiinta dhiigooda jaqaya laga xoreeyey waa soo dhowanaya arrinta khaasatan laamaha warbaahinta radio alfurqaan ugu horeeyo in ay maxaanku idhahda dadka ay deeqsiinayeen xaqiiqada meesha ka jirta waxaan kaloo salaamayaa walaalaha meesha igula jira oo iyaguna maxaanku idhahda barnaamijka qaybta ka ah haddaan u gudagalo arrinta tan dhaqaalaha maanta sabaynaya iyo dhibaatada jirta wax hadda bilowday ma ahan waxaynu ognahay kun iyo shan boqol oo sano wax ku dhow nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu noo sheegay inuu yidhi كانت بني إسرائيل تصوصهم الأنبياء كلما هلك النبي خلفه النبي مركزتا oo nebi dhinto nebi baa bedela reer binu israa'iilna waxaa maamuli jiray rususha nebi aniga iga dambeeyaana ma jiro waxaa badan doona marka sayakuunu khulafaa waxaa aad u fara badan doona khulafaa yacni kuwo la dibdhig loo dibdhigay inay ummaddan maamulaan marka laga soo gudmar quruuntii wanaagsaneed oo saddexdii waqti ahayd quruun mufadala waxa weeyaan waxaa adduunkan la wareegay wado waaweyn oo xoog wax ku wada marka waxaan rajaynayaa arrintu inay ka soo bilaabatay dadka muslimiinta ah ummaddii loogu talagay allah subxaana wa tacala inay ku hogaamiyaan cadaalad iyo sinaan oo dadka muslimiinta ah ay xaqooda siiyaan oo ay ilaaliyaan oo iyaga kala ilaaliyaan cadowgana ka ilaaliyaan xuduudoodana ilaaliyaan baa meesha ka baxay markaasaa gaalada maantay xilligan talinaysaa muddo hore oo waktigii yani markaynu aadno maalan cusmaaniyiintii xidigii ugu dambeysay oo ay wadankan ka telinayeen ummaddu muslimiinta sideed boqol oo sano waxa ugu dambeysay cusmaaniyiintii maanta meel dhow bay aad bay igu dhowdahay oo haddaan safar galo waan ka quraacan karaa anoon qadaynin yani meesha ay maanta meesha andalus ay ku burburtay marka waxaan oran karaa dhaqaalahan iyo dhibaatadan iyo maanta sixir bararka jira waa cadaaladda oo ka leexatay waddadii intaan baanan kusoo gaabin kara biidmillahi kariim dunida waxaa ka jiray welina ka dhex taagan tartan xooggan oo u dhexeeya xulufada maraykanka iyo raashka waa loolan salka ku haya boobka iyo maaraynta khayraadka dhaqaalaha caalamka labadan dowladood ayaa mid weliba isku dayaysa inay saamayn ballaaran ku yeeshato nidaamka ganacsi ee caalamiga ah ilaha tamarta sida saliidda iyo gaaska iyo xeerarka maaliyadeed tartankan dhaqaale waxa uu si rasmi ah ugu dhexeeya laba nidaam oo kale ah dimuqraadiyadda reer galbeedka oo uu maraykanku hormuudka u yahay iyo shuuciyadda casriga ah ee ay ruushka iyo xulufadiisa u arkaan in la joogo wakhtigii lagu beddeli lahaa nidaamka reer galbeedka ruushku waxaa garab istaagay dowladda shiinaha oo sannadihii ugu dambeeyey si weyn uga dhex muuqatay dhaqaalaha caalamka shiinuhu waxa uu noqday awood dhaqaale oo la mid ah ama xitaa ka horaysa reer galbeedka muddadii maraykanka iyo xulafadiisa ay ku mashquulsanaayeen dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa dhaqaale ahaan waa ay ku ilka beereen dagaalkaasi halka shiinaha uu si tartiib tartiib ah ula wareegayey suuqyada caalamka gaar ahaan afrika aasiya iyo latiin amerika iskaashiga dhaqaale iyo midka istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya shiinaha iyo ruushka ayaa noqday tiir muhiim u ah loolanka ka dhanka ah maraykanka iyo nidaamka uu wato ee reer galbeedka labada dal ayaa si wada jir ah u dhisay hay-ad cusub sida isbahaysiga barakis oo ay ka mid yihiin baraaziil raashiya indiya shiinaha iyo south africa kuwaas oo ujeeddadoodu ay tahay inay beddelaan amaba ay ka madax bannaanaadaan nidaamka maaliyadeed ee maraykanku uu maamulo sida i m f iyo wolbanka shiinaha wuxuu ku guulaystay inuu faafiyo saamayntiisa dhaqaale ee adduunka ah isagoo maalgelin weyn ku sameeyey kaabayaasha dhaqaalaha afrika wuxuu fuliyey mashaariic lagu dhisay waddooyin dekado iyo tareenno isku xidha aasiya iyo afrika shiinaha wuxuu ka faa'iidaystay kheyraadka dalalka aan horumarsaneen ee afrika ah taasoo xoojisay saamayntiisa siyaasadeed iyo dhaqaale shiinaha iyo ruushku waxay ku midaysan yihiin dhowr mowqif oo ka dhan ah reer galbeedka waxaana ka mid ah in labada dal ay ka soo horjeesteen cunaqabataynta maraykanku uu saaray dalal kale sida iiraan venezuela raashiya qudhiisa waxay isku raacsan yihiin inay taageeraan oo maraykanka ay ka hor keenaan dowladaha aanan ku jirin xulafada reer galbeedka waxaa ka go'an inay beddelaan adeegsiga doolarka maraykanka ee ganacsiga caalamiga ah iyagoo u gudbaya lacagahooda qaran maadaama ay u arkayaan inay khatar ku horgudban tahay dhaqaalahooda inta doolarku uu yahay kan ugu weyn lacagaha la adeegsado waxaa xusid mudan in turkiga oo horay ugu tiirsanaan jiray xulafada nayto uu hadda u muuqdo mid ka sii baxaya xayndaabka reer galbeedka isagoo xiriir dhow la yeeshay ruushka shiinaha iyo dalal kale oo aan ka tirsanayn isbahaysiga galbeedka labadan dal ayaa sidoo kale isku haya oo ku loolamaya dalalka muslimiinta ah oo ay madaxa kaga taagan yihiin xukaam dabadhilifyo ah gaar ahaan kuwa leh kheyraadka dabiiciga ah sida saliidda gaaska iyo macdanta waxaa la og yahay in ganacsiga tamarta ee dunida uu si weyn ugu tiirsan yahay dalalka muslimka ah sida sacuudi carabiya qatar iiraan iyo aljeriya sidoo kale marinada istaraatiijiga ah sida gacanka cadmeed gacanka hormuus iyo badda cas ayaa ah meelaha ay quwadaha waaweyn u arkaan muhiimad weyn abuu ibraahim iyo ibnu muflix ayaa waxa ay ifiyeen dagaalka dhaqaale ee u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka iyo xeeladaha ay adeegsadaan si ay gacanta ugu dhigaan saliidda macdanta iyo tamarta kale ee dabiiciga ah ee laga helo waddamada muslimka ah iyo qaaradda afrika haddaynu nidhaahno maalan laba wadooda waa hore jiri jirtay haddana ruushkuu soo noolaaday baa adduunkaa ku loolama jirtay loolankooduna ma ahayn ciidan keliya waxay ahayn marka hore in maskax la adeegsado oo intay soo sahamiyaan waddamada sidaynu ognahay horta asal ahaanba barwaaqada adduunka ka jirta hadday tahay mid dhulka korkiisa saaran iyo mid yani dhulka hoostiisa ku jirta sida batroolka iyo macdanta iyo waxyaabaha shidaalka dhulka hoostiisa ku jira ama korkiisa saaran dahabka iyo dheemanka iyo waxyaabaha webiyada iyo badaha boqolkiiba toddobaatan waa waddamada muslimiinta ama ha ahaadeen afrikada bari afrikada galbeed eshiya yani caalamka muslimiinta baa ugu badan dhaqaale risooska waddanka caalamka yani la isticmaalo waxay marka sameeyaan nimankan gaalada oo wadaha waaweyn sheeganaya in ay marka hore raadiyaan sahan markay soo arkaan waddan dadkiisuna uu xagga technologyga ka liito xagga aqoonta ka liito ayay waxay ku dhex abuurtaan siyaasiyan dad ayaga taabacsan kadib bay waxay ku qaadaan yacni dhaqaale inay yacni dhaqaalahaa soo aruursadaan haddii laga hor yimaado marka ugu dambaysa ciidan adeegsadaan laakiin marka ugu horreysa waa xarbu baari waxaa loogu magacdaama dagaalka qabow yacni dadku aan dareemin bay xoolahooda iyo dhaqaalahooda iyo yacni waxay la baxaan risooska waddankaa ku jira sidaa un baan arkaya waqtigu marra uu soo bilowday saa ku socotaa arrintu
waa tahay abuu ibraahim aan kaa dhex galo ruushka iyo shiinaha xulafo bay leeyihiin waddamo badan oo dhanka maraykanka jiray ayaa waayihii ugu dambeeyey dhanka ruushka ka soo jeestay kuwaas oo dalalka afrika dhaca waxaa muuqata marka maraykanka iyo xulafadiisii in dhexdooda khilaaf uu ka taagan yahay dalal ku soo biira iskaba daaye iyagii ayaa kala tegaya tan iyo markii donald trump uu mar kale ku guulaystay xilka madaxtinimada dalka maraykanka bal nooga waran isbahaysyada socda ee labada dhinac iyo shiinaha iyo ruushka waxyaabaha ugu badan ee taargetka saarayaan ee ay doonayaan inay ku wiiqaan dhaqaalaha maraykanka waxaad arkaysaa waddamo yacni ku xirnaa maraykanka iyo reer galbeedka oo markay muddo joogaan haddana looga yeero bariga ama ruush ama shiine ama xagga ah labada aqwadooda caalam ku tartamaysa waxaa u dhexeeya qolooyinka aan ka warramaynay oo dadkan haddii si loo eego laga ilaalinayo in ayagu isku filaadaan oo technologyga laga ilaalinayo oo laga ilaalinayo inay manhajkooda diineed ama hadday xitaa ayna muslimiin ahayn inay iyagu yeeshaan xurriyad ay leeyihin waddankooda wax kula soo baxaan laga ilaaliyo marka hadda arrintu waxay taagan tahay maraykanku mudduu ku soo jiray caalamka soo hogaaminayey waa lagu biyo keenay oo ruushka mar bay jebiyeen maraykanku oo sidaynu la soconno dhulka uu galay guriga caddaa kremlinka la dhihi jiray waa kii burburay iyo yacni quwaddii ruushku kadib bay isa soo kabeen ruushkii marka hadda xulufo uu samaystay waxyaabaha ugu badan oo maraykan wax ka hogaminaya waxaa ka mid ahayd marka xoogga laga reebo waa dhaqaalaha siyaasadda doolarku inuu caalamka ka taliyo qof kasta oo caalamka gudihii yani korkiisa ku nool maraykan buu u shaqaynayay si toosa si dadbanba iyagoo u maraya dadka cumalada ah oo ay ku adeeganayaan marka nimankii doolarkoodii iyo dagaalkoodii waxaa ku biya keenay ruushkiisa soo kabay ruushka wuxuu samaystay xulafo awal waxaynu ka ogeyn inuu xaggaa iyo kuuriyooyinka iyo maxaan ku idhahdaa iraan iyo uu qulooyin caynkaasa uu xoogaa heshiis la galay hadda waxay maraysaa inuu carabtii iyo afrikadii uu soo gudagalay oo uu meelo fara badan oo maraykanku ka talin jiray hadda ay gacanta u sii galaysa ruushka marka dagaal golbada qudan buu ka dhexeeyaa shiinaha iyo maraykanka markaan nidhano iyo yuhuud iyo maraykan oo isku hal qarn yani hal doon ah saaran oo kaashanaya nimankan ii sheeg carabtan ii sheeg leeya khaliijka waxaan filayaa marka arrintu labada aqwadood bay u dhexaysaa laakiin waxaa lagu tumanayaa waa dadkan laga ilaalinaya inay ayagu dantooda gartaan oo ay la soo baxaan risooska waddankooda ku jira intaa baan eegay baaraka allahu fiikum waa tahay imaam muflix dhankaada marka aynu afrika u imaanno oo ah qaarad hodan ah labada dhinacba waa ay ku loolamayaan maxaad nooga sheegi kartaa saamayntooda shiinaha iyo maraykanka qaaradda afrika marka loo eego dhaqaalaha iyo maalgashiga hadda socda bismillaah horta dhaqaalahan ay shiinaha ayaa u dhexeeya nimanka la yidhaahdo maraykan u dhexeeya hadda ma bilaabanin macnaha wuu soo caanbaxay oo caan buu noqday waa lagu dhawaaqay mayne waqti horuu bilowday bilowga horena afrika ku saabsanaa oo shiinaha saad ogsoontihiin afriko dhaqaalihii ugu badnaabu maxaa la yidhahdaa ishaga yuu ka sameeyey marka xogay maraykanku wuu shir adkeynayay oo howlo kalento ka baxsan buu u socday quwaddan horta adduunka maanta bacdallahi ilahi adduunka maamula laakiin bini aadamka intay awood sheegtaan waa labada quudada ugu culus weeye china iyo maraykan yani saad ogsoon tahay wixii soo raaci kara waa ruush ruush dhibxad ku dhacay aminkan ukraine dowlad yar uu aminkan dhamayn laayahay inkastoo dee reer galbeed iyo balaa dhan yurub oo balaa dhan taageerayaan yuu dhamayn laayahay oo weli uu soo afjeeri laayahay labada quwada marka maanta ugu awooda badan ee isku haysata caalamka ilahi baa caalamka iska laakiin iyaga xaggooda waa labada quwadada hadda is haysto waa china iyo maraykan weye china iyo maraykan marka dhaqaalahaan hadday noqoto waxaa kun jeer ka dhaqaala badan maraykanchina china ka dhaqaala badan suma dhowa sababtoo china dhaqaalihi africa oo dhan gacantiisay gashay saad ogsoon tahay south africa oo kaleento markaad fiiriso mashaariicda uu china ku leeyahay waxaad leedahay meeshani ma china waad yaabaysaa yani mashaariicda meesha qolada ay ka fushanayo dowladda ka fushanayo waddanka ka fushanayo ama quwadda iyo dhaqaalaha ka soo gelahaya waad tacjabaysaa mozambique sida si la-eg waay zambia sida si la-eg waay tanzania sida si la-eg waay kenya iyada warkeed ba ha sheegin wuuba la wareegayba maxaa la dhihi jiray ii sheegay in afrikada dhexe dhaqaalaha ugu badan hardamka ugu badan iyo dahabka ugu badan meesha la central africa waxaa baxsanhaya ee la gudbahaya waxaa la yidhahda ii sheegay waa china wey ethiopia waad ogeed olif inay ku leenayeen oo meesha la dhihi jiray ii sheegay jeexdin gobolkan qorraxay ahayd har cagteed ahayd ceelka ah waa kay beri hore waqti horeba qodeen ad ogeyd dhaqaalihi ugu badnaa etoobiya ayaa ka samaystay warshado waaweyn oo wax alla wix wadanka asoo marka abaar iska ahaa inta kasoo geli lahayn ay kula wareegeen bay ka samaysteen carabaha warkood badaa afrikada galbeed iyadana warkeed badaa waxaasoo dhan marka sayruhu waqti horu wadanka yuu gacanta ku dhigay dhaqaalaha afrika waqti horu gacanta ku dhigaya iyo asia intiisa badan ku dhigay maraykan marka hadda wuxuu samayn rabay marka horeento wuxuu samayn rabayba ninkan waa nin waalan sir buu rabay maraykanku inuu sameeyo sirtaas ahayd waxaad ogeyd in laisku haystay meeshan babul mandab in laisku haystay mar dhown aad maqlaysa xasan sheekh oo dhul baan siriya maraykan ku haya arrintaas dhaqaale salka ku haysaa caskariyan waxaa la rabaa meesha in loo digo haddii loo baahdo oo caskariyan la isticmaali rabo in laisku isticmaalo laakiin dhaqaale salka ku haysaa arrinta waa inaad ogaataa dhaqaalahaas oo ka imaanaya kow babul mandab xaggeeda ka imaanaya laba midkan ii sheegay dekedaha iyo badda soomaaliya shidaalka badda soomaaliya ku jira oo qayb ka ah yeman oo iyada sileega iyadana buuxda oo iyadana shidaal aad uga buuxo oo qayb ka ah waxaa jira wax badan oo maraykanka u baahan yahay china uga baahan yahay iyo wax badan oo china u baahan yahay oo maraykanka uga baahan yahay wixii marka wuu yaraanaya marka ama safarkiisa ha noqoto ama ha noqoto maxaa la dhihi jiray ii sheegay maxaa la yidhahda ii sheegay gudbintiisa ha noqoto waxaa kaloo jira hawadii iyo safaradii la isku geli jiray iyo dalxiisyadii la isku aadi jiray baa adkaanaysa waxaa kaloo jira badmareenkii iyo wixii badda ay marhayeen wuxuu jecel lahay badda maraykan isticmaalhayay ama ka baxi lahaa mari lahaa ama maraykan leeyahay china xaggiisa mari lahaa waa istaagayaan marka dhaqaale dhac aad u weyn oo hooseeya markii labada dhinac loo yidhahdo wixii dhexdooda ka dhexeeya isku gudbin jireen eber buu tegayaa zero tegayaa hadduun teginna maxaa dhihi jira wuu ku dhowaanayaa taas waa midda iga dhexdooda ah amaa midda khaarijkooda ah ee ayaga maxaa la dhihi jiray ii sheegay mid walba wuxuu gooni u geystaa dee china iyo meesha nimanka la yidhaahdo china iyo maraykan dibadgeys marka la yidhahdo isku awood ma ahan boqolkiiba sagaashan waxaa waxaa awood banaanka ku badan oo meelo badan tegaya china tegaya waxay keenaysaa ama ay kalifaysaa inuu in badan oo ka mid a china iyo waxaa la yidhahdaa ii sheegay maraykan inuu chinahu ku sarreeyo wuxuuna samayn doonaa carcar oo ah carartaas oo ah inuu la gudbo oo uu kor u qaato oo u socdo inuu isku dayo intii uu horaan hayay ama africa ahayd ama asia ahayd ama maxaa la yidhahdaa ii sheegay meelaha kaleenta ahayd inuu saddex jibaaro awood aad u badanna uu ku bixiyo
madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa garbihiisa waxaa ka soo muuqday maalqabeennada ugu waaweyn maraykanka tan iyo markii dib loo doortay waxay ku balameen in xoogga la saaro dhaqaalaha gudaha maraykanka islamarkaana la hakiyo oo meesha laga saaro dhaqaalaha maraykanka kaga baxa dalka dibaddiisa donald trump wuxuu ku faanay in shaqo abuur ay u samayn doonaan malaayiin u dhashay dalka maraykanka ah isagoo dhaqaalahaasi ka keenaya dalalka khaliijka gaar ahaan sacuudi carabiya imaaraadka iyo qatar bishan may sannadka labada kun shan iyo labaatanka ah donald trump madaxweynaha maraykanka ayaa safaro dhaqaale raadis ah ku tegay dalalka sacuudi carabiya qatar iyo imaaraadka carabta socdaalkan ayaa sababay hadalhayn weyn kadib markii isagoo loo tartamaya oo la raaligelinaya la siiyey maalgelin dhaqaale oo ku dhow afar trilyan oo dollarka maraykanka ah taas oo uu ku soo xareeyey hal toddobaad oo qura inta badan heshiisyadaasi waxa ay ku lugula yihiin dhismaha teknolojiyada ciyaaraha iyo xitaa sirdoonka macmalka ah donald trump waxa uu sacuudiga ka helay lix boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka ah taasoo qayb ka ah mashruucyo dhismaha la xiriira oo ay fulin doonaan shirkadaha maraykanka laga leeyahay oo ay ku jirto shirkadda trump ee gaarka ah shirkadda trump waxa ay saxiixda heshiisyo ay guryo kuwa raaxada ah kaga dhisayso magaalada riyaad ee dalka sacuudiga trump marka uu ka duulay dalka sacuudiga waxa uu gaaray dalka qatar halkaas oo uu ku soo helay dhaqaale ka badan kan ay bixisay dowladda sacuudiga wuxuu qatar ka saxiixday heshiisyo dhaqaale oo gaaraya hal dhibic laba trilyan kuwaas oo ay ka mid yihiin laba boqol toban diyaaradood oo ay qatar ka iibsatay maraykanka intaa waxaa dheer in trump uu qatar ka helay diyaarad ku fadhisa afar boqol oo milyan sidoo kale shirkadda trump uu leeyahay ee dhismaha qaabilsan ayaa qatar ka saxiixatay heshiis lagu dhisayo goobo lagu ciyaaro golofka trump isagoo aad u faraxsan ayuu ka tegay dalka qatar waxaana uu caga dhigtay iskutagga imaaraadka carabta kuwaasoo si aan horay loo arag u soo dhoweeyey madaxweynaha maraykanka haween qaawan oo timaha faytay aadna u ruxaya madaxooda darees cadna wada xiran ayaa laba leen lagu safay kuwaas oo qayb ka ahaa soo dhoweynta waayeelka hogaamiye maraykanka sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaan hor dhignay bahdilaadda lagu sameeyey haweenka muslimaadka ah si loo qanciyo madaxweynaha maraykanka
waa ihaana loo geysanayo wuxuu islaamka ogol yahayna maaha wax dhaqanka islaamka lagu yaqaanana maaha gabdhihii muslimiinta nin gaala oo nin gaala weliba muxaariba oo ilaahay ka go-ay oo muslimiinta dacdoga koowaad baan odhan karaa yuhuudan waa waa gacanu isagu adeegsado waxaan dagaalamaya ee muslimiinta baabiinaya meel kasta ku baabiinaya waa maraykan yuhuuddu waxaa weeye gacmahaas gacmihiisa mid ka mid a u baabiisa muslimiinta la baabiisa ninkii sidaa ahaa in gabdhihii muslimiinta inta guryahooda laga soo saaro oo maryihii laga sibo oo timihii inta loo loo fidiyo la yidhaha madaxa lula hortiisa idinku qaaqaawan ihaana halkii u dambeysa weeyaan wax la qaadan karaan maaha dee meesha waxay kutusaysaa dad muslimiin oo qiirali inay kuma noolayn imaaraadku waa meel dhimatay adeer waa meel dhimatay marka waxaa laga yaabaa kuwa gabdhahooda lasoo saaray inayba ku faraxsan yihin maasha allah gabadhaydii baa trump ku har ciyaartay sharaftaasaan gaadhay saasubaa laga inuu arko saa adigu arko kadib maqluub inuu arko laga arintay dhinaca kale ka arko marka dadka ayaa maartay damiirkooda dhintay meeshu meel lagu baabaay gabdhaha tidhiye wax kasta maaragtay oo gaal ku raaligelinaya nimankaas way samaynayaan intii uu ku sugnaa imaaraadka carabta trump wuxuu saxiixay heshiisyo dhaqaale oo boqolaal bilyan ku fadhiya waxaana ka mid ah heshiis lagu dhisayo xarunta xogta ugu weyn ee sirdoonka macmalka ah ee ka baxsan maraykanka taasoo laga hirgelinayo abudabi maalgashi balaayiin ah oo ku saabsan lacagaha dijitaalka shirkadda trump organisation waxa ay sidoo kale heshiisyo la gashay imaaraadka carabta si ay u dhisaan mashruucyo guryo raaxa leh oo laga dhisayo dubai mashaariicdan waa kuwo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka shaqola'aanta ay hayso ee u dhashay dalka maraykanka iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan in dalalka khaliijka ay maalgelinayaan dhaqaalaha maraykanka halka malaayiin muslimiin ah ay u baahan yihiin cunto daawo iyo hooy si gaar ah walaalaheena falastiin culimo badan oo ka mid ah culimmada rabbaaniyiinta ah ayaa cambaariyey socdaalka trump iyagoo ka hor yimid in xoolaha muslimiinta lagu taageero cadowga islaamka halkii laga siin lahaa kuwa u baahan ee muslimiinta ah sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan xilli muslimiin malaayiin ah ay maanta la ildaran yihiin saboolnimo barakac iyo colaad in dalalka khaliijka ay hantida ummadda si toos ah u siiyaan donald trump oo ka tirsan xisbi cunsuri ah oo ku caanbaxay islaam naceebka lacagta intaa leeg oo ninkaa la siiyey gaalka ah waxaan u arkaa dee uun boobkii inay qayb ka tahay boobkii ku socday ee hantida muslimiinta oo maantana aan soo bilaamin Eh, mar hore ayay taariikhdanu maaragtay sidan oo kale u dhaci jirtay oo nimankan eh, khaliijka ka taliya eh, boqorada carbeed eh, mar horeba waa la samaystay oo dad la samaystay waxaana loo samaysto meesha loo dhigtay inay khayraadka muslimiinta gacanta u geliyaan gaalada oo maaragtay iyadoo dadkii hantida xaq u lahaa ee muslimiinta ahaa ee meesha ku noola baahan yihiin ayaad maalin kasta waxaad maqlaysaa dhacdaba ta- ta kale ka dambaysa kasii darani waxaad maqlaysaa intaasoo milyaar iyo intaasoo milyan baa la siiyey dowli heble loogu tabaruray dowlo gaala ah oo muslimka la dagaalamaysa oo ka shaqaynaysa sidai muslimka u baabiin lahayd marka haddii dhinac la- eh, laga eego arrintu layaab ma laha waxayna layaab u lahayn dee ninkan wab- wax bixiyey iyo kan la siiyey waa niman inuu walaalo gaala ah marka waxaa laga yaabaa qofku inuu dadkan eh, carbeed ee meesha xukuuma duwal khaliij oo magacyadooda ku dagmo maxamed eh, ibnu salmaan maxamed ibnu zaayid eh, maxal iyo tamiim magacyada carabta ah in lagu dagmo iyo dadka qaar badan oo maanta dee iska hurdo oo diinta u baxsanayn waxaa laga yaabaa in dad muslimiin u haystaan marka ay la yaabayaan muslimiintani maxay gaalka xusinaya inay isleeyihiin marka arrintu saa maahayn waa lama noo gaal oo walaala ah oo wax is siinaya oo dee mudanna inay isa siiyaan ilan gaal hadda markaad maqashay maanta dowladda faransa ama dowladda ingiriiska maraykanka wax siisay te ma ma dareemaysid waxaa leedahay waa laba gaal wax siisay maxaa iga khuseeya laakiin meesha waxaa yaala dadkii maba fahamsana nimankan oo khaliij xukuma inay gaala yihiin dad badan baan maanta fahamsanayn laakiin haddii arrintu caddaan lahayd dhinaca marka laga eego layaab ma leh laakiin xoolahan la bixinayo inay muslimiin lahaayeen oo xataa wax yarna aan laga siinayn oo gaalkana maaragtay in alla intuu dalbado iyo wixii loogu dari kara ay siiyaan taasaa xoogaa la yaab leh waxaa kaloo iyaduna la yaab leh dadka shucuubta meesha ku nool ama bulshada meesha ku nool ee muslimiinta sheeganaysa ee masaajidaha camiraysa ee diinta nasab sheeganaysa oo xoolahoodii saa loo boobayo oo laga yaabo qaarkood inayba ku faraxsan yihiin qaarna ay moogaba iska yihiin oo aan wax wax dhacyaba la socon oo intaasoo trilyan baa ee maraykan la siiyey ay waxba iyaga xaggooda qiimo ka lahayn baa dhici karta taasna la yaab bay leedahayoo de dadkii baraarug inay baraarugaan oo waxaan maalkan la dhacaya biliqadan socota iyo xaalufintan lagu haya khayraadkoodii inay ka danqadaan bay ahayd oo calaqal ka hadlaan oo ka dagaalamaan oo xukaamtan daalimiinta iska leexiyaan iska wareejiyaan saas baa la rabay dhinaca waad la yaabaysa markaad aragto dadkii xoolahan iska lahaa oo xoolahoodii hortooda gaalkan loogu siinayo loogu tabarucayo oo iska hoganaya ama kuwa faraxsan qaarkood taa waad la yaabaysaa Eh, laakiin tan ah ina gaal gaal wax siiyey maxamed salmaan oo gaala hadduu adeerkii ama ama walaalkii uu yahay, trump uu siiyo waa wax iska caadiya weeye leannu nimanku iyagaa walaala ah iyagaa walaala ah siduu ilahayba suuraddii alxashan oogu sheegay Eh, markii laga soo hadlay muslimiinta iyo muhaajiriintii iyo ansaartii iyo raggii ka dambeeyey u ducaynayo lahaa واتلي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم آيات كاس تا إلهي حينو شق منافقين تا إيو قالة أصلي إنه ولا ليهن كمان منافقين نما ويدا فإن يوان نما يكون دعي نواقد أو دي قال قال كأصلي كسي ليتا كوان ما تخليش حكومة يوم مركا ليام ملي دي ودي ولا لهد حسيان أو ولا لهد مركا قدن قادان أو واحد وانا بسيان إنك دي محي نوسي وين ما أورانينو maxay noo siin waayeen ma odhanno dee waxba isuma nihin annaga iyo nimanka waxba isuma nihin waa nimanka aan dagaalamayna ee cadaawadu inaga dhexayso innaga unbaa karti xumayna haysaan saan isaga qaadi lahayn ka gaabinay nimanka niman wax isu nahay iyo niman aan maanta ma- aan maanta odhan maxay wax noo siin waayeen oo muslimiinta qasri lagu baabiinayo iyo maxay ugu daqan waayeen oo eh, ugu daqanayeen kuwa maraykanka ee guryahoodii gubteen markaas innaga xoogaa arrintaa ka dhacsan baa is leedahay innaga ka dhacsan arrinta marka
muddo kooban oo uu isaga kala gooshayay dalalka khaliijka trump waxa uu helay ballanqaadyo dhaqaale oo baaxad weyn waxayna xukaamta carbeed si cad u muujiyeen rabitaankooda ku aadan inay si dhow ula shaqeeyaan madaxweynaha maraykanka iyagoo u kala tartamaya odaygii taraamaha carabtu u imaaday khaliijka markaasaa waxaa loo kala tartamayaa lacagta la siinaayo sida loo kala badan yahay sacuudiga dabada iska marayoo lix boqol oo milyaar markaasoo intuu meesha soo istaagay isagoo ku jeesjeesaya wuxuu yidhi wiilkan waa wiil ninkan waa nin fiican inuu trilyoonka dhammaystiri doono ayay ila tahay intuu farxay uu soo booday is afcal haye waan dhammaystiri doonaa trilyoonka haye qadara loo soo gudbay one 0.2 mi- iyadana haye wixii oo dhan ba waxaa bannaanka iska dhigay bay yidhi kuwaas waxba ku siinin imaaraad ka odaygii farxad maraykan afarta sane ee soo socota shaqa la'aantii maraykan ka jirtay halkana laga siiyey lacagtii aad ku maraykan wuxuu lacagta aad aad ku shaqayn lahayd baagamuda jirtay soolmadahin berigi oo biden uu joogo warkaas wax ma yaq si lacag loo ururamay war lacagtii afarta sane soo socota aan shaqaydin ku abuuri lahaa carabtan aan ka soo qaadaya say u faraxsayn soo daldal ka soo qaad suu ku qaadi doonaa tiraday ka badatay macnaha lacagaha tusaalahaan imaaraadka oo kale waxay gadanayaan diyaaradan diyaaradahan maraykanka ee ee ee airbus oo kale iyo ee boeing iyo shirkadaha maraykanka uu soo saaro ayay gadanayaan lacagta waa la qaadayaa shirkad baa loo xitaa diyaaradan ma loo baahan yahay looma baahna diyaarada ma haysana ma aha lacagta waa la qaadayaa boqol milyan oo ka mida shirkadda waxaa loo shubaya airbus diyaarada noo soo sameeya tobanka sano soo socota ama shanta sano soo socota macnaha lacagtan mar walba waxay ku dhacaysaa qasada dowladda maraykanka kuwan waa la qaadayaa f tusaale ahaan qatar oo kale ilaa boqol xabo oo diyaaradaha dagaalka f haysata oo oo laga soo gaday maraykanka marka lacagahani shirkadaha ama wasaaradda gaashaandhiga loo shubaya ama kambaniya loo shubaya maraykanka uu leeyahay imaaraadka waxyaabaha lagu heshiye waxaa ka mid a in eh, lacagta ay ku maalgashadaan xarun eh, tiknolojiyadda iyo it maxaa la dhahaa e i-ga iyo oo ma garanaysaa maraykanka ku taalo oo imaaraadku ay, ay maalgashadaan marka lacagihii si dadban oo kale ayaa uu- uu trump u gelinaya trump wuxuu sheegay lacagahani inay abuuri doonaan fursado shaqo ay u abuuri doonaan dadka maraykanka Ee, tusaale ahaan xarunta ai-ga maxaa la dhahaa ei-ga lagu samaynayo kale boqolaal kun oo qofaa ka shaqaynaysa kumanaa qofaa ka shaqaynaysa diyaaradahani marka la sameynayo warshadaha soo sameynaya boqolaal baa ka shaqaynaya waa fursado shaqo weyn dekadaha la dhisayo maraykanka lagu maalgashanayo waa boqolaal shaqo weyn hadafkiisu marka isagu markuu imaanayay wuxuu sheegay carabta inuu lacag ka keeni doono fursadahaasna loogu samayn doono fursado shaqo lacagtuna ay geli doonto maraykanka ay geli doonto marka lacaguhu saasay u baxayaan macnaha waxaa intaas sii dheer hadiyadaha ay siinayaan oo la xisaabinaya dahabkoo kale qadaroo kale diyaarad afar boqoloo milyan joogta bay siiyeen trump airbas ahaa bay siiyeen oo madaxweynaha ay ugu deeqeen maxaa lagu bedelanaya marka waa in raalli iga noqo inaad raalli iga noqotaan rabaa ilaahay raalli ahaansho lagama rabo dadka xoolahan iskalena waxba laga weydiin maayo maalgelintan ballaaran waxaa lagu tilmaamay mid taageero siyaasadeed iyo dhaqaale ah oo lagu raaligelinayo trump muddada afarta sano ah ee xafiisku uu joogo dowladda qatar waxay si gaar ah uga dhex muuqatay dowladahaasi iyada oo noqotay maalgeliyaha ugu weyn ee waxbarashada sare ee maraykanka ee ka yimaada dal muslim ah waxay taageero lacageed si toos ah u siisay jaamacado maraykan ah oo ku yaala magaalada dooxa intaa waxaa dheer qatar waxa ay ballan qaaday in ay sii xoojin doonto maalgashiga maraykanka gaar ahaan dhanka waxbarashada tiknolojiyada iyo hantida muguurtada ah maalgelinta uu trump ka helay dalalka khaliijka waxa ay isku beddeshay aalad istaraatiiji ah oo uu ku kasbanayo taageerada gudaha maraykanka ah iyadoo uu si cad u muujiyey in uu shaqo abuur ballaaran u samaynayo malaayiin maraykan ah oo la daala dhacaya saamaynta musiibooyinka dabiiciga ah shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumada haysata maraykanka haddaba su'aasha muhiimka ah ayaa ah maxay diinta islaamka ka qabtaa in hantida muslimiinta loo adeegsado xoojinta dhaqaalaha gaalada gaar ahaan marka laga hadlayo shaqsiyaad si cad uga soo horjeeda danaha islaamka iyo muslimiinta sida trump barnaamijka diiradda jimcaha ayaa su'aashan muhiimka ah hordhigay sheekh cabdulilaah maya maalka muslimiinta muslimiinta ayaa xaq u leh oo islaamka loogu adeego oo dowladda islaamka lagu ilaaliyo oo muslimiinta raggooda dadkooda baahan iyo danyartooda iyo dadka dacafada lagu kor loogu qaado masaakiintooda laga quudiyo cududooda militari lagu dhiso dee si loo- ee islaamka loo difaaco maalkan saasaa loogu talagalay aakhiro loola baxo oo maaragtay si loogu badbaado maaragtay loo bixiyo laakiin gaal weliba muxaarib ah in maalka muslimiinta hadiyad loo siiyo waa xaaraan wax ka ee qofkii ka shakeyna xaaraan tahayna waa qof aan diinta waxba ka fahamsanayn bal gaalkan muxaaribka waa ina wax siiso iska dhaafe hadday naftu ka dhacayso oo biyo ma sinist biyo ma sinid gaal ba- muxaarib ah wax khayra oo loo qabanaya iyo wax naxariisa ma jirto cadawad baa naga dhexay sidii loo dili karo iyo dariiqa loo mari karo in loo baabi'iyo haddii dhaqaalaha laga baabi'in karo haddii maaragtay naftiisa la dhaafin karo haddii maaragtay dadka sharkiisa loo sheegi karo dagaalkaas oo dhan war dhinac kastaa lagu furayaa maalu qaata iska dhaafe inuu dhul muslim gacanta dhulka soo dhigana maba ahaynba hadduu dimi yahay oo dee uu ama ammaan ku joogo markaa xoogaa waxaa weeye inuu xoogaa xaqa yeeshaa laga yaabaa laakiin gaal muxaariba isagu isagu muslimiinta wuxuu ka mudan yahay waa dagaal waa dagaal iyo waxaa weeye in la baabi'iyo sidii loo baabi'in karoo dhan marka xoola muslimiinba in la- ma banaana in la siiyo iskaba dhaafe waxaan banaanayn inuu dhul muslimiin cagta soo dhigo iyo xitaa in la ixtiraamo sayid lagu yidhahdo ayaan banaanayn iyaguna waad arkaysa waxay samaynayaan idaacadihii iyo miidiyadii oo dhan baa isaga ku mashquulayso waxaaba wixii kaloo dhan baa la joojinayaa ah ra-iisul ameerikaba iyo taramba iyo taramba sayid taramba taramba koob cabiyey axwaaqam taramba sheekadiiba taraan bay noqotay marka waxaad garanaysaa ummaddu maarata meesha dulliga ay gaadhay iyo heerka maaragtay say u baaba'san tahay baad garanaysaa iyo dadka hogaankeeda hayee gaalada ah ee murtadiinta ah iyaguna siday maaragtay ummadda ay maaragtay u yaraysteen oo u xaqirayaan oo ayan danaynaynba leanno kii afka kor u qaada ama xoogaa dhaqdhaqaaqana dee si waa nimankaas loo soo dirsaday way dilayaan ama jeel bay ku ilaawayaan xabsi bay ku ilaawayaan kii aamusana xoogaasan dararaysiinayaan si uga aamuso oo iska- iska- isaga noolaado oo moodo noloshuba inay sidaa tahay aakhiradiisanaba wayba ilowsiinayaan marka eh, su-aasha jawaabteed waxaa weeye ma banaana xoola muslimiin gaal oo gaal weliba muxaariba in la siiyo arrintaas arrin bannaan maaha kitaabkeena iyo sharcigeena ku bannaan maaha sannadihii ugu dambeeyey dhaqaalaha maraykanka waxaa si weyn u saameeyey musiibooyin rabbaani ah oo isdaba joog ah kuwaas oo sababay hoos u dhac dhaqaale oo baaxad leh musiibooyinkan dabiiciga ah waxaa ka mid ah dabaylo wata duufaano xooggan daadad kulayl xad dhaaf ah abaaro baahsan iyo dab gubaya malaayiin hegtar oo dhulbeereed ah iyo magaalooyin waaweyn sida magaalada los angeles ee gobolka california dabkaas ayaa gaaray heer uu baabi'iyo xaafado dhan isagoo sidoo kale saameeyey kaabayaasha dhaqaalaha sida korontada gaadiidka iyo isgaarsiinta taasoo si toos ah u wiiqday habsan u socodka ganacsiga iyo shaqo abuurka dad badan ayaa barakacay halka malaayiin ay waayeen shaqooyinkoodii sida lagu sheegay warbixin rasmi ah oo ka soo baxday hay-adda national oceanic and atmospheric administration sanadkii oo keliya maraykanku wuxuu la kulmay siddeed iyo labaatan musiibo oo mid weliba ay sababtay in ka badan hal bilyan oo khasaare ah musiibooyinkan isdaba joogga ah ayaa sidoo kale horseeday sicir barar ku yimid cuntooyinka aasaasiga ah gaar ahaan hilibka badarka iyo khudaarta iyadoo sababta lagu sheegay wax soo saarka beeralayda oo yaraaday aqoon-yahan ibnu muflix ayaa tilmaamay in maraykanka laga dareemayo hoos u dhac dhaqaale taasoo uu sabab uga dhigay musiibooyinka rabbaaniga ah waxaana uu tusaale u soo qaatay dabkii baaxadda lahaa ee ka kacay magaalada los angeles waddanka horta ogsoon tihiin maraykanka saad ogsoon tihiin isagoo dhaqaalihiisa hadda uu low yahay oo aad u baaba'ay iyo haddana waxaa kusii dhufurtay los angeles habahash ku dhacday dabaylihii ka horreeyey ee kalenta iyona waxyaala badan oo musiibooyin waaweyna ku dhacay tanaa marka ujeedada hadda uu ka leeyahay inuu dhaqaalaha uu arrintaa u sameeyo waxaa weye horta kow waddankii maraykanka gacantiisuu ku jiraa maanta Is- eh, waxaa la dhihi jiray codka ugu badan iyo foodka ugu badan iyo taageerada ugu badanna isagaa haysta taa marka laga soo gudbo dhaqaalaha hadduusan yaraynin oo dhaqaalaha uusan xadidin oo wixii dibadda uga baxaya si guud ahaanna xisbigan eh, kole waad la socotaa hadda nin weri aata waad la socotaa xisbigan trump uu ka soo galay ayagu waxay ku ololayaan ay ku socdaan ama m- ama mowqifkooda iyo manhajkooda uu yahay wadanka gudihiisa dhaqaalihiisa in boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba siddeetan lagu celiyo wixii ka baxaan wax yar oo maxaa dhihi jira tuurtuura u noqdo fikirkii oo uu qabay iyo waxaa isugu darmaday wadankii oo eber ah oo ziira ah maalin dhawadin aan la sheekaysanaya oo ka imaaday maraykan ka imaaday wuxuu igu yidhi oo ii sheegay wuxuu yidhi baabuurtii taraagta ahayd ee aan ku shaqaysanaynay ee kala goos jirtay ee go-an baag wuxuu adoo socda xagga iyo xagga telefoonka laga soo dhici jiray yaa hadda waxay noqotay buu yidhi inaad leen u gasho intaad alaab qaado ood gobol geyso markaad soo noqonayso inaad leen u gasho inaad hesho shidaalkaaga waa dareemi kartaa marka yani tabardarida meesha ka jirta iyo dhaqaalaanta meesha ka jirta waa dareemi kartaa marka waddanka oo dhaqaalaan ebere iyo asagoo manhajkiisi hore uu ahaa maxaa la yidhahdaa ii sheegay een, eh, manhajkiisi hore uu ahaa een, eh, waddanka in dhaqaale dib loogu celiyo qodobka la saddexaad oo ah dhaqaalihii uu maraykanku bixinhayay ee ukraine iyo reer yurub uu ku taageerahayay oo aan sii socon karin hadduu sii socdana wadankii inuu musallafo oo meel cidlaa u fadhiisto oo laisku baabo oo ayaga ay dadka isla sababi kara marka si dhaqaalihii uu carabta ka heli jiray ee xagga u wareejin jiray marka si uusan intuu ka goyn uusan u gaarin waa inuu difaac sii samaystaa oo difaac uusan u yeeshaa waxyaalahaas oo dhan oo la isku daray oo la isku aruuriyey ayaa sababay trump inuu maxaa la yidhahda sheegay uu go-aankan qaato shaqadaana uu qabto sidaana uu ku howlgalo haala howlahaas oo dhan oo la isku daray iyo in kalento maxaa la dhihi jiray sheegay dheeri aba ayaa akhrigu sababaan dhihi karaa inaa aragtidayda weye waa dhici kartaa in layga aragti dheer yahay laygana maxaa dhihi jiray fiiro dheer oo loo- dad kaloo iga qodadheer ay jiraan marka aynu isdul taagno dowladda imaaraadka carabta waxay kaalin muuqata ka qaadatay dagaalka caalamiga ah ee maraykanka uu kula jiro muslimiinta waxay si gaar ah u saamaysay dalal badan oo muslim ah sida suudaan yemen iyo soomaaliya waxay dhistay ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo fuliyey ajandaha maraykanka ficiladeeda guracan ee siyaasadeed iyo tan militari ah waxa ay qalqal ku hayaan dalal badan oo muslimiin ah dowladda imaaraadka carabta waxa ay si toos ah iyo si dadbanba uga qayb qaadatay dhibaatooyin iyo xadgudubyo ka dhacay dalal muslim ah sida suudaan yemen iyo soomaaliya wakhtiga noo haray ee barnaamijka ayaa noo diidaya inaynu isdul taagno tacadiyada iyo gabodfallada imaaraadku uu ka geysto dalal badan oo muslimiin ah balse sidoo kale imaaraadka carabta waxa uu si weyn ugu ololeeyaa fikradda tasaamuxul adyaan isagoo lacago badan ku bixiya waxa loogu yeeray isdhexgalka iyo wadanolaanshaha diimaha kala duwan markay leeyihiin diimaa la midaynayaana innagoo ilaahay wuxuuna yidhi ina addiina cinda allaahi alislaam diin kale ma jirto diin kaleo maanta la qaadanayo xataa hadday sh- beri lagu dhaqmi jiro ahlul aymaad buu leeyahay diin samawi ahayd oo towraad ahayd oo injiil ahayd maanta ma shaqaynayaan ina addiina cinda allaahi alislaam weeyaan markaa ninka ku odhanaya maanta diimahan midaynaya tasaamixu diini iyo eh, milla ibraahimiya iyo waxaa weeye ujeedadoo dhan diinta islaamka ee xaqa hayta laga soo tago diin la-aanna ha laysugu baxo leanno diin kaloo maanta xaqa ma jirto diinta islaamka mooyaane marka ninka ku odhanaya intaan wada fadhiisanno aynu diimaha midayno colaada dhexta ha laga saaro dadka gaalada iyo muslimka hala- hala baabi'iyo waxaa la yidhaha walaa iyo baraa isagoo isagoo warkiisa ha la tuuro dadku waa mid xataa gaal afkuma soo mariyaan annaga iyo iyo akhirka kale innaga iyo ka kale yidhaha innaga iyo ka kale annaga iyo darafka kale dhinaca kale weligood gaal afkooda madaxdaa soo marinaysa maba dhacdo in gaal kaafiriin ay afkooda ka maqasho ma dhacdo marka waa diin la-aan oo lagu wado ummadda ummadda qura diinta saxa haysato muslimiinta waxaa la rabaa diintoodii in lagu yidhaahdo oo maaragtay lagu sasabo diimuhu maaragtay towraad ilaah baa soo dejiyey injiil ilaah baa soo dejiyey waatuu odaygii xumaay boqorkii baktiya sacuudiga uu lahaa diimahoo dhan waa isku mid xataa hindooska dee hindoos waad garanaysaa waa wax diinlaawayaala oo aan marba maalinba wax cusub iska caabudaanba waxaa laga yaabaa hal tuulo inay kun diinood laga caabudo ninba waxba cajabin markasuu diin ka dhiganaya qaar baa waxay caabudaan lo-da qaar baa webiyaasha caabuda qaar baa naagaha xataa farjigooda caabuda qaar baa waxay caabudaan dooliga oo waxaad arkaysaa marka hindiya tagto waxa la yidhahdo eh, macaabidulfiiraan goobihii cibaadada ee lagu caabudayey dooliga baad arkaysaa marka waa dad noocaasa buu wuxuu lahaa ninkaasu odagaa baktiya ninkii la odhan jiray malik eh, cabdallah wuxuu leeyahay diimahoo dhan waa xaq ha midoobeen buu leeyahay marka dee had waxay nagu wadaan inay diinteena naga kaxeeyaan oo dooliga aan caabudno iyo laa qadar allah iyo aanu caabudno lo-da waxaad arkaysaa hindiya oo kale markaad safar ku jirto oo dariiq maarata highway oo sariic sariiq dariiq furin dariiq maarata laami aad ordayso baa waxaad arkaysaa intaasoo baabuur isdaba joogta waxay arkayaan sac ama lo fadhida laamigii fadhiisatay inta webiga kasoo cabtay ila lood ammaan bay iska haysta xataa ma qashaan ma taabtaan markaasay gaarigii horreeya istaagayaa markaasay gaariyaashi kulanyada waxay istaagayaan mi laba kilomitr saddex kilomitr taagnaanaya ilaa sacaas ama lodaas meesha ka dhaqaaqdo gaari lama dhaqaajin karo ilaahaas meesha fadhiistay se iyagooda aaminsan yihin baa la ixtiraamaya haddaad adigoo muslim oo ka dambeeya aad gaarigaaga hoonka yeedhisidna intay soo degaan bay nafta kaa qaadayaan say haraati iyo laad iyo feer kugu dilayaan marka dadka noocaasa la rabaa in laga mid dhigo diinteenii maaragtay ilaahay noo soo dejiyey ee xaq ah inta laga tago in halkaana geeyaan bay rabaan imaaraadkuna saad sheegtay waa dadka u ololeeya ugu horeeya oo arrintaa aad ugu dadaala marka hataa aad ka dhoofaysid ereeboorada marka ka dhoofaysid iska dubay oo kale waxaad arkaysaa dadka eh, musaafiriinta diyaaraha sugayaan dee waxaa jira hoolal waaweyn ama qaacado waaweyn ee dadku ku sugan diyaaradii maarata intay imanayso oo ha- ijraa'aadkii safarka uu soconayo meel lagu u sameeyan lagu tukado meesha maxaa yaala meesha eh, xagga qibladeeda me- meel waxaa suran hilaalkii ama bishii oo muslimiinta calaamadeediya meeshna xidigtii yuhuudda oo lixgeesoodka ahayd baa suran meella waxaa suran saliibkii baa suran waxaasoo dhan marka waxaa weeye kii gala adigoo muslima haddaad dee nin aan diinta fahamsanayn mis- meesha masaajid baad maraysa waa ku tukanaysaa kristan baa imanaya wuu gelayaa yahuudiga baa imanaysa wuu gelaya waxbuu cibaado ku sheegusan samaynayaa hindooski baa soo gelayo meeshka oo ooya marka imaaraadka waxaa weeye mar hore ayay diinta ka baxeen waxaa la yidhaahdaa tasaamux aladyaan diinuhu inay wada noolaadaan oo diimaha wada noolaan maxay yihiin kirishhtaankii muslimkii yahuuddii ma- waa waa la isku daray markii la isku daray waxaa soo baxday tu cusub oo balaas balaas uma dara hal markii lagu dara hal markii lagu sii dara hal wuxuu la mid yahay saddex waxay soo saareen islaamka oo lagu daray kirishtaanka oo lagu daray yahuudda oo waxay la mid tahay ibraahim nebi ibraahim maxaa ka galay waxaas maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin diin cusubay inoo samaynayaan marka markaase waxay leeyihin tasaamux aladyaan baa la dhahaa tasaamux aladyaan lama dhahe waxaa la yihahdaa diintii islaamka oo la iska daayey oo tii ilaahay uu soo dejiye inti meel la iska dhigo tu ayagu ay sameeyeen oo shushub ah diin shushub ay rabaan inay noo sameeyaan
si kastaba ha ahaatee waxaa muuqata in xaalad liidata oo dhanka dhaqaalaha ah ay dunida ku jirto gaar ahaan waddamadii horay isugu arkayey in ay yihiin tiirarka dhaqaalaha caalamka dalalka reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo reer yurub oo la daalaadhacaya hoos u dhac dhaqaale sicir bar iyo dhibaatooyin shaqola'aan ah ayaa mar kale u jeestay dalalka muslimka ah gaar ahaan dalalka khaliijka ah iyagoo doonaya in ay si dadban ama si toos ah uga faa'iidaystaan khayraadka dabiiciga ah ee allah uu ku manaystay dhulkaasi marka aynu u imaanno dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay ku hareeraysan yihiin dalal cadow ah sida etoobiya waxaa la gudboon inay midoobaan oo ay u kacaan halganka iyo hal adeega lagu yaqaanay waa inay cashar ka qaataan xaaladaha dhaqaale ee dunida ka jira sheekh cabdulilaah abu ibraahim iyo ibnu muflix waxay soomaalida kula dardaarmeen in ay isku tashadaan maadaama ay haystaan dhul hodan ah iyadoo si gaar ah sheekh cabdulilaah uu muslimiinta u soo jeediyey inay midoobaan oo ay difaacaan diintooda iyo xaqooda wax kalena aysan maanta u furnayn
waxaan filayaa horta dadku ummaddan waxaa hortaagan waa niman dhowr ah oo lagu imtixaamay weliba dadka dembigiisii weye dadku markay ilaahay ka fogaadeen oo diintiisa ka tageen oo ku dhaqmi shareecada ay naceen si toosa iyo si dadbanba baa ilaahay wuxuu ku cinqaabay afraad yacni gaaladood ay maaragtay wadato marka dhaqaalaha kanu cid walbuu saamaynayaa weliba hadda bannaanku yaallaa afrika marka waa dad madaxa laga garaacay iyo eeshiya baan iraahdo waddamadan soo koraya oo dhan maca soomaaliya ku jirto dhaqaaluhu saamayn wuu yeeshay oo hadda meel kale yaynan aadin ummad muslimiina nahay soomaalida geeska afrikaan ku noolahay waxaynu ognahay looma tuureen dadka muslimiinta gobonimadoonka ah waxa maanta keenay inay shuculadu debi weydo waa dhaqaalaha nin jeebkiis gelaya ama ha aado maraykan jeebkiisa ama ha aado nin daciif ah oo isaga wax yar oo weliba aan macno badan lahayn jeebkiisa gelaya ummaddu dhaqaalaheedii waxay ku socotaa waa afraad hadday maraykan tahay hadday tahay looyinkaa soo koreeyo oo la gumaysanayo marka wuu saamaynayaa cid walba waxaana soo hari doontaa dadka ayagu marka horeba dhaqaala ku tashan oo ilaahay ku xiran ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye irsaaqdiisu waxa weeye waagii baryaba waxa weeye qofku waxay uga timaadaa sabca samawaad bay ka qoran tahay maxaad ka ummadda muslimiinta weliba khaasan soomaaliyeedna annagu kumaba xisaabtanaba wax bad ka soo degey iyo wax maxaan ku kor diyaarada lagu keenay iyo wax maraakiib saaran iyo diyaarada midna xoolaan leenahay beeraan leenahay dadkana biidnillaahi kariim hadda waxaa jirta arrin yani ummaddu inay baraarugeen oo boqolkiiba toddobaatan ummadantoodii garatay baa ilaahay iidanki jirta ay kana shaqaynaan ummadda gobonabdoonka dadka inay la soo baxaan dhaqaalihii ay ka sugayeen cid kale gacantooda inay kula soo baxaan dadka tuulooyinka iyo magaalooyinka jooga oo dhibaatada gacanta ugu jira yani sixir bararkan iyo dhaqaalahan dadka raba in lagu gumaysto way yar yihiin toddobaatan soomaaliya boqolkiiba danteeda way garatay hogaanna way haysataa biidnillahi kariim waxaan rajaynayaa annagu caalamka intiisa kale dan kama lihin cidnoosoo gurmatana maba ka sugaynaba qasay u gurman lahayen annagu waa isku filannahay dhaqaaluhu saamayn wuxuu ku yeelan doonaa allama liibaanayaanka meesha yani dadka gacmaha dadka u haya maruna ku yeeshay oo yani maxaan ku irahdaa maanta iyagii baa is haysta keliya shayga aan maanta kaga maarmi karno arrintaa dhacaysa waxay tahay dadku horta inuu jeestaan wax soo saarka hadday bad tahay iyo hadday beer tahay intaba xoolihii waa haysanaa inkastoo dhibaato lagu hayo oo cudurro iyo waxyaabo dhacay cuntooyin duurka loo xoolaha waxaynu ognahay niman la yidhaahda hay-adaha waddamada ay ka taliyaan meelaha gobollada ay jooga soomaaliya waxaa loogu talagalo balaayo sun ay daadinayaan oo xoolo inay ku dhammaadaan laakiin ilaahi subxaanahu watacaala ma qadarin mar hore ay ugu talagaleen inay dhammaadaan dadkana sidoo kale baa yani lagu wadaa daraagis iyo balaayo qaad iyo kiniini iyo maxaan ku idhahda waxyaabo wada khatar keeni kara dadka muslimiinta ah khaasatan ururada gobonimadoonka waxaan rajaynayaa in ay la soo bixi doonaan waddanka resourceka ku jira marka ugu horeysana waa beeraha qofka bariiskiisa helo khalaas wuxuu gudbi doonaa inuu macdan la soo baxo inuu batrool la soo baxo technologiga waxaynu gaari doonaa ruushka iyo maraykanka noo soo kala dhuuntay annagoo gobonimo doon magaca annagu yahay geeska afrika ka talinayna oo aan cid noo talinaysaa sida afghanistaan oo kale biidnillahi kariim taana waxay imaan kartaa waa arrinta hadda muuqato ifaalaha muuqanaya way baxayaan walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala daalimiin way ku dambayn doontaa arrintaanu arrinta dadka muslimiinta gacantooda wayna muuqataa keliya waxaan leeyahay dadka shacabka ah tantooda ha garteen sadar muuqdaa su'aalka dhan dadku maanta tiglo kingeeli la jooga telefoonka yarka maanta ka hadlayu haystaa waxa dhacaya wuu arkayaa dantooda way arkaan meesha ku jirto xoolahooda iyo beerahooda iyo xorriyadooda iyo diintooda iyo dhaqankoodu gacantooda midigta ay ku jirtaa ha u kaashadeen walaalahood arrintaasna waxaa keliya weliba waxaan filayaa wallaahi hal sano gudihiis baa lagu soo celi karaa nolosha burburta oo dhan waa goorma waa goorta ay dadka shacabkaahi ay gartaan waxa ay garteen gobonimo doonka saad ogsoonta waddankan soomaaliya wuxuu loo dumiyey ee loo burburiyey ee maraykan u dumiyey wuxuu ahaa kolley qoraal waa akhrisoon nin saxaafi ahaatay waad akhrisay wuxuu ahaa ujeeddada koowaad inuu maxamed siyaad barre uu yidhi cilmaanimadiisii iyo shuucinimadiisii iyo gaalnimadiisii kaleento yacni waa baab kaleento kama hadlahayo laakiin in uu yidhi aan isku filaanno aan isku filaano aan isku filaanadaas maxamed siyaad barre iyo dowladda soomaaliya iyo waddanka soomaaliya waxaad ogeed ee maxamed uu galay haddii uu maxamed uu galay maanta uu kasii liito uu kasii qaab daran yahay nin maxaa la yidhahda ishaga macaan jecel ah oo aan aragti lahayn oon siyaasad lahayn oon damiir lahaynna uu maanta xarunti fadhiyo hadduu asagu banaynamid asaga aan dhaamin uu soo bedeli doono oo kolley un la mid ah ama kaba sii liito uu soo bedeli doono ima muuqato cidda soomaaliya khayraadkeeda ilaalin karta aniga ima muuqato ilaha weyna waaxidka ama dhihin oo rabbi subxaana watacaala asaga garanaya midda walow dafculaahi naasa bacdu bacdin la fasida rad walakinaha duu fadl waxata ayad ahayd ku jirtay ii sheegay suurta baqara ku jirtay marka nimankani ilaahay subxaana watacaala oo inaga qabta iyo nimanka waxaadhirta muslimiinta oo intay meesha qabsadaan ayagu la wareega oo maxaa la yidhahda markaas ninkii meesha soo maraba dhaha ku dhufta way ku qasbanaadaan sida afghanistan oo kalente in maxaa la yidhahda garab loo noqdo la garab istaago nin walbana oo ayaga la heshiiya ay ku noqoto unbaa kaga badbaadi karaa mooyaane si kale un kaga badbaadi karo nimankan ayaa ma jirto waxaa kalood ogaataa taqriiraadka socda hadda waxa hadda maraykan uu xoogga saarahayo afrika markii la yidhaahdo waa laba goobood muhiimadda waa bariga afrika gobolkan oo la yidhahdo maxaa dhihi jira soomaali galbeed ama maxaa ogaadan dadka qaar ku magacaabaan ingiriis magacii gumaystaha ah khayraad ku jira iyo soomaalida inta xorta sheegata labada meel ee meeshaas waa meesha koowaad ee xoogga u saaray meesha labaad ee u xoogga saarayana waa isku dhafkan mozambique iyo maxaa la yidhahda ii sheegay iyo iyo badan ee udhexaysa mozambique iyo udhexaysa waddanka la yidhaahdo tanzania udhexaysa labada meel hadda uu tarkiisinaya uu xoogaada saaraya taqriiraadka iyo qoraalaha soo baxaya ay aad oga hadlayaan waa labada meel sababta uu labada meel u saaraya maxay tahay waxay leeyihiin tan hadda soomaaliyada warba iyagu kama taagno waxay ogsoon tahay gobolkan hadda mudug la yidhaahdo ilaa galguduud ilaa nuwaal agta agteed ka gaarayso aad ka gaarayso xaggana ilaa garacad geeskeeda intaad weli garacad gaarin ah xaggana ilaa iyo maxaa la jigjiga agteeda dhulka isku fadhigaas waxaa ku jira macdan qaali ah waxaana ku xidhan satellite inaad ka warqabtiin kala waramahayo satellite baa ku xidhan waa lala socdaa hawada lagala socdaa waxba kama qaban karta adugu hawsha waxaa loogu talagalay marka ku jira meeshaas macdantaas inuu marka oola bixiraa wuu xooga saaraya taas waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxaa weeye gobolkan hadda meesha meesha mozambique meesha beri hore ay ka dagaalamayeen nimankan china yaa ku jiray china waa laga saaray maraykan baa awood ku bixiyey waa laga saaray hadda maraykan baa ku fadhiista oo dhuranhaya nimankaas iyaguna meesha iyaguna waxaa ku jira dhaqaale aad u badan baa ku jira waddankaas dahabkiisu waa hani mozambique dahabkiisu waa wuxuu ku yahay yani waa iqod fartaa gaadhaysa wuxuu leeyahay gaasas dabiici ah oo carada ka badan wuxuu leeyahay dhulbeereed ilaa toddobaatan webi baa lagu qiyaasaa webiyaha mara kuwa guri iyo kuwa maxaa dhihi jira oo roobka biyo keeniyo kuwa aan keenin oo caad u socdo durdur aba yaa lagu qiyaasaa wuxuu leeyahay bad saddex saddex kun iyo ziyaada kilomitr ah buu leeyahay oo aad isna u dheer oonamayn soomaaliya ka dheertay baan u malayn haddayn ka dheerayn oon ku dhow ama leegba yacni waxaa loo tarkiisina marka maanta ee dhaqaalaha loo samaynaya waxaa weeye waa in la helaay oo maxaa la yidhahda ii sheegay la qabtaay in nimankan ayaga ah ee afrikaanka ah la qaybsado dhulkoodana wuxuu ku jiray khayraadkaha lala baxo soomaali waxaan u qortan lahaa hal qodob bes ah qodobka waxaa weeye war waxaad yeelaysaan waddankiinni codob baa kusoo duulay waxaan intaa maxaa dhihi intaan kaa ana gelin aan ku dari lahaa war meeshan hadda xasan sheekh labada meel uu magacaabay ee boosaaso iyo maxaa dhihi jiray meesha layidhahda barbara iyo erida u dhexaysa niman yahow soomaaliya dhaqaalaha meesha ku jira allaha weyne waaxidkaa unbaa og maalin dhow on sii dheerayn oon sii dheerayn taqriir ay soo saareen ay qoreen qolo aqoon-yahano isku sheegay waxaad ciwaanka sahbaa iga laba ciwaanka sahbaa hilmaamayo oon meel ku akhrinayo oo luuqa cali lagu turjumay yacni waxaa la sheegay dhulkaasi hodantinimada ku jirta iyo wax dhaqaale ah ee maraykan aysan soomaaliya ogeyn soomaaliya aysan warka qabin inuu ku jira aysan warka qabin ee maraykan uu kala soo bixi karo intee ku filaan karaa nin marka ka hadlahayay oo yii dhulkaas waxaan ku sameeyey research baan ku sameeyey ama maxaa dhihti baaritaan baan ku sameeyey yidhi wuxuu tilmaamay dhulka dhaqaalaha ku jira haddii maraykan uu isticmaalo oo la soo baxo si qorsoodana oo la soo baxo wuxuu tilmaamay oo caddeeyey dhulka inuusan soddon sano afartan sano maraykana dhaqaalaha inta meesha kasoo baxa keliya inuu ku filayay maraykan oo dhan ku filayay buu af cad ku sheegay uusan qarqarin oo barbarin marka waxaasoo dhan marka laisku soo aruuriyo waa duulaankii dhaqaalaha ah ee soomaaliya sida loola bixi lahaa loona burburin lahaa aakhirkana haddii nimanka muslimiinta la garab istaagi waayo oo ay guulaysan waayaan ilaahay ma qadare oo ayaga tooda ay noqon weydo aakhirka waxay noqonaysaa soomaaliya taxta maxmiya in la geliyo bartaan lagu maamulo soomaali markaa waxay meesha oga bixilaysa yeelahayd iyada u taalaa laakiin wax kaloo haddaan kusii mashquulo oo hadda aan sii dhaho ma garanayo ummadda muslimiinta waxaa la gudboon inay xaqooda dhacsadaan oo ay gaalada iyo gaalraacyada iyo murtadiinta iyo maalkooda saa ugu cayaar iyo bileerqaysan iyo iska qabtaan oo ay dagaal u muujiyaan oo awood ayna ula hadhin say maalkooda u dhacsan lahaayeen diintoodana u difaacan lahaayeen dalkooda u difaacan lahaayeen dadnimadooda iyo sharaftooda u difaacan lahaayeen dagaalka in lagu soo qaaday maanta waa dagaal qaybo badan leh qaar waa qorigaadee dhacaya iyo dagaalka iyo goobta dagaalka ka dhacaya qaarna waa mid akhlaaqiga oo dadkii lagu baabi'inayo oo maskaxda lagaga cayaarayo mid darooga lagu dilo iyo mid laga dhaadhiciyo inay gaaladu fiican tahay oo loo maarta loo macaaneeyo dhaqanka gaalada loo ficinaysiiya iyo halkaasaan marayna marka ummadda islaamka cumuuman guud ahaan iyo ummadeena soomaaliyeed maanta inagoo aan dhex joogno waxaa la gudboon inay qoriga qaataan gaaladaa la dagaalamaan xaqooda diineed iyo kooda maaragtay iqtisaadiya maaliyadeed iyo kooda maaragtay dadnimo iyo akhlaaqdoodaba inay difaacdaan wax kale oo la gudboon ma laha arrintu way caddaatay gaala waxay usoo guntatay oo isu soo gaashaan buuraysatay oo isu soo raacday inay diintaada kaa saarto ku baabi'iso dalkana iyadu u hadho oo khayraadkiisa iska gurato iyadoo nabad oo ammaan maaragtay ku guranaysa xoolahaas oon wax khoofa iyo wax cabsin aan cidna ka qabin waa waxay ula dagaalamayaan maanta dee ragga yara dagaalamaya ee xaqa fahmay colaada ku socotay dagaalka ku socda ee maaragtay ee aan waxba loola hadhin waxaa weeye sidii looga saari lahaa meesha aan qori muslim leeyahay oo maaragtay uu ku dagaalamo meesha inuu ka baxo oo markaa sidii doono laga yeelo diinta maaragtay dadka lagaga bedelo xoolahooda layska dhaco akhlaaqdooda laga dhigo dad iska maaragtay daroogaystayaal oo aan waxay ujeedaanba iyo waxay fahamsan aan jirin waxaad maqlaysaa maanta oo adiga maqlaya marka laga hadlaya arrinta khazali laga hadlaya xanuunka badan runtii aad nin kastoo muslima xanuujinaysa ninkii dee damiir damiir diineed uu ku jiro qalbigiisa waxaad maqlaysaa carab iyo cajanba dadkan gaalada ah hadday masar tahay hadday urdun tahay hadday kuwa kale maarata sacuudiga kuwa hadda ka sheekeyn ay tahay waxay giddi isku raacsan yihiin falastiin qorigaas in laga waayo in qof xabad ridi laga waayo markaasaan barwaaqaynaynaa markaasaanu jannadii adduunka ka dhigaynaa markaasaan kaza waxaan ka dhigaynaa meel caalamiyo loo soo dalxiis tago laakiin mushkiladan hortaagan waa maxay waa nimankaa muqaawamada ah yaa naga qabta bay leeyihiin waxaana ulama hadhin hadda sanad iyo dheeraad bay ku wadaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay hadafkooda uu noqdo maarata halbacaad lagu lisay wax kama jiraan noqdo muslimiinta meesha ka dagaalamaysa ee qoriga wadatana ilaahay maaragtay siduu ugu ballan qaaday inuu guusha iyada markaa u dambaysa siiyo دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البنات waa hagaag warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan gabagabada barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku sii siqaynaa toddobaadkii hore barnaamijka diiradda jimcaha waxaan dhegaystayaasha ku weydiinay su'aasha furan ee toddobaadkaasi taas oo ahayd sidee u aragtaa magaca ururka cusub ee cadaaladda iyo wadajirka ee uu madaxweyne xasan sheekh ku dhawaaqay iyadoo la ogyahay xaaladda cadaaladda ee xasan sheekh ma u qalmaa ururkan magacaas waxaa kaloo isweydiin mudan ururkan ma noqon karaa mid halis ku ah jiritaanka dowladda federaalka maadaama aada looga soo horjeedo jawaabahana soo gaaray ee su'aashaasi aad bay u badnaayeen qaar ka mida dhegaystayaasheena qoraal bay noogu soo direen kuwana codadkooda ayay noo soo duubeen kuwa qoraalka ayaan ku horumarayaa aalaaba maxamed sheekh cali ayaa noo akhriya maxmed aad baad u mahadsan tahay maxmed dhegaystaha ugu horeeya haddaan soo qabto magacaygu waa cabdiraxmaan madgaab oo jooga deegaanka kunya barrow marka hore waxaan salaamayaa bahda reediyo alfurqaan iyo martida barnaamijka waan kaa qaadnay adna waxaan ku leenahay sidoo kale waan ku salaamaynaa haddii aan fikirkayga ka dhiibto qodobka dooda jimcaha ee la xiriira xisbiga xasan sheekh ku dhawaaqay ay ugu yeereen xisbiga cadaaladda cajiib cajiib oday xasan miyaaba cadaalad iyo wadajir ka hadlaayo iyadoo aynu ognahay cadaalad darada waddanka u horseeday guryo iyo dhul dad masaakiin ah ay degan yihiinna uu dhacay hantida ummadda waxa uu ka dhigay wax uu jaabka ku shubto iyo waxa uu shisheeyaha u gacangeliyo haddaba waa maxay cadaaladda ninkaas bilaashaxeeta ah uu sheegayo hantida ummadda ka dhacay miyaa cadaalad ah cajiib adduun waxaan joognaa kufsiga dhaca iyo dilka oday xasan sheekh iyo kooxdiisa muqdisho ka geysanayaan taas miyaa cadaalad noqotay waayaabe nin ay u qoran tahay yaasiin maxamed oo jooga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wuxuu yidhi waxaan u arkaa xisbigan iidhah ama imaqashii imadadaali waxaan sidaas u leeyahay wadajir iyo cadaalad ka jirta ma lahan waa dad aanay sugayn oo haddana cadaaladdii ka fog tahay dhegayste lagu magacaabo maxamed daahir waxa uu leeyahay aniga waxay la tahay fikir ahaantayda cadaaladdu waa midii ilaahay faray ummaddiisa nebiga sala allahu calayhi wasalamna uuna amray saas darteed afka ka sheego ma ahan ummadda islaamka ku khayaana ma ahan dhaqaalena ku raadiya ma ahan mansab iyo darajo adduunna ku raadso ma ahan marka waxaan u arkaa mid dantiisa ah ama been ah magacaygu waa cabdiqani aadan waxaan joogaa buur hakaba ee gobolka baay awalan waxaan salaamayaa howlwadeennada idaacadda islaamiga alfurqaan sidoo kalena waxaan ku leeyahay waan kaa qaadnay adna waan ku salaamaynaa haddaan su-aasha usoo noqdo ururka waa urur ay samaysteen tuugo ayna rabaan inay boobaan inta dhiman khayraadka soomaaliya diinta dalka iyo dadkaba intaba waxba uma tarayaan magaca loo bixiyey waa iska magac qofku haddii fiican yahay iyo haddii qof xun oo caadaqaato yahay waxaa ka tarjumaya ficilkiisa xasan gurguurta ficilkiisa arrinkaasi khilaafsan magacaygu waa maxamed nuur walaal fikirkayga haddaan ka dhiibto xasan sheekh dalxaraash waa cadowga soomaaliya jamaal oo jooga galhareeri galgaduud waxa uu leeyahay xisbiga uu ku dhawaaqay xasan ma ahan mid cadaalad ku salaysan sababtoo ah xasan waxa uu boobay dhulkii danta guud iyo kuwii gaarka loo lahaa intaba xitaa kama fakan dadyowgii dhintay isagoo nin noocaasa sidee nooga dhaadhicin karaa in cadaaladda ku hagayo xisbi maafiya ah waayo xasan hoygiisa waa cadaalad daro xatooyahanti dabadhilifnimo maati xog u sheegasho waana iibiyaha ugu weyn ee kooxdiisa ugu dambayntii haddaan nahay muslimiinta waxaana la gudboon inaan si buuxda u garab istaagno mujaahidiinta oo na ridon dawaaqidaas uguna horeeyo doqonka da'da ah ee camiilka xasan sheekh axmed ibraahim cali oo ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxa uu leeyahay waxaan si buuxda u diidanahay xisbiga cusub ee madaxweyne xasan haddii uu cadaalad doonayo maxaa keenay inuu hantidii shacabka ku takrifalo waa xisbi dano gaar ah loo aasaasay assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ibnu cumar oo jooga magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaan leeyahay xisbigaas waxaana lagu dhisay cadaalad daro iyo qawaaniin gaalo waxaana ma soo kordhinayo kala cararka allah wuxuu yidhi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa anigoo ah naseexo cusmaan oo ku nool magaalada garowe waxaan qabaa in xasan sheekh u isticmaalayo magaca cadaaladda si uu dadka u marin habaabiyo haddii xisbigaasi dhab yahay muxuu u magacaabay isagoo wakhtigiisu dhammaanayo assalaamu calaykum waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa abuu maxamed oo jooga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxay samaynayaan xasan gurgurta iyo xulufadiisa waa xarakatul madbuux cadaaladda halkee ayay ka keenayaan casiiska ayayba ku caasiyeene ciribjara cidna uma roonee dhegayste lagu magacaabo faysal maxamuud xasan oo ku nool magaalada muqdisho waxa uu soo qoray waxaan leeyahay xasan sheekh wuxuu moodayaa dalka inuu isaga leeyahay guryihii danta guud iyo hantidii shacabka ayuu boobay maanta ayuu ku dhawaaqay xisbi sheeganaya cadaalad waa wax lagu qoslo sidoo kale dhegayste lagu magacaabo cali xasan barre oo degan magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxa uu leeyahay waxaan leeyahay xisbi ka yimaada hoggaanan waxqabad la taaban karo lahayn ma yeelan doono sharciyad shacab ka timid xasan waxa uu doonayaa mudukororsi siyaasadeed anigoo ah aamino faarax maxamed oo ku nool magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska waxay leedahay waxaan u arkaa xisbiga cusub mid lagu marin habaabinayo dadka soomaaliyeed haddii xasan sheekh rabay wadajir muxuu u hor istaagay maamul goboleedyadii iyo mucaaradka assalaamu calaykum alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir oo jooga lix moore waxay ila tahay xisbiga uu xasan gurguurta ku dhawaaqay adigoo badda ku jira shabaq uu lugaha ku galo haddana madaxa sii gashato waxaad sugtaa waa dhimasho gurguurta isagoo badda ku jira ayuu haddana shabaqa isku duubay ruun cabdalla maxamuud oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee carriga waddanka maraykanka waxay leedahay waxaa niyadjab ku tilmaamayaa tallaabada uu madaxweyne xasan sheekh ku samaystay xisbi cadaalad iyo wadajir ficil bay ku yimaadaan ma ahan erayo la isku qurxiyo assalaamu calaykum alfurqaan hawada ayaan salaan idiin soo mariyey waxaannu ku leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa asmo cabdulaahi awees oo joogta magaalada kuunya barrow fikirkayga xisbigan cusub ee uu ku dhawaaqay xasan waa mid hagaardaamo u ah dalkeena soomaaliya magacana waa wax kama jiraan wuxuuna dhaawac ku yahay ereybixinta cadaaladda iyo midnimada ah in dalka dadkii u dhashay ay ahaadaan dad liita oo harsiyo hoyaad loo diidayo guryahana lagu barakiciyo dhalinteenna kuwa dilayana markii la weydiiyo ku tiraabaya gurguurtaana faray ma dadkan walaalaha islaynaya miyaa wadajir ah dhegayste lagu magacaabo xasan cali deeq oo ku sugan magaalada gaalkacyo waxauu leeyahay waxaan leeyahay xisbiga xasan sheekh waa mashruuc lagu sii ilaashanayo awoodda wuxuu dhaawac ku yahay nidaamka doorasho ee hufan ee dadka soomaaliyeed ay sugayeen assalaamu calaykum waan salaamayaa dhammaan howlwadeennada alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaasha iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed magacaygu waa ismaaciil dheere oo jooga kuunya barhow shabeellaha hoose haddaan fikirkayga ka dhiibto xisbiga uu xasan sheekh ku dhawaaqay walaal in marka hore aan dib u eegnaa waxa bulshada soomaaliyeed ku taqaan xasan sheekh oo ah inuu yahay qof aan weligii cadaalad looga baran walaal markaa maqasho xasan sheekh waxaa ugu horeeya oo kugu soo dhacayo waxaa ka mid ah faagiddii qabuuraha waa in la isweydiiyaa ahlu qabuurkii cadaalad ka waayeen waa kuma cidda cadaalad ka sugi doonto assalaamu calaykum waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal allah idin xifdiyo walaalaha alfurqaan aamiin adna sidoo kale magacaygu waa umusumayo oo joogta deegaanka kunyabarow haddaan fikirkee ka dhiibto waxba kuma soo kordhin doonaan ummadda soomaaliyeed xisbiga cusub ay samaysteen allaha ka qabto shacabka muslimka aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed sheekh cali markaan aynu milicsanno dhegaystayaasha codadkooda noo soo duubay iyagoo su'aasha ka jawaabaya bismillaahi raxmaan araxiim magacaygu waa axmed maxamed yuusuf waxaa weeye anigu waxaan u arkaa xusbi horta waxaa la yidhaahdaa wax wada jiraa xusbi la yidhaha xusbi kan ma aha maba dhihi karnaba xusbi waxaa weeye xusbigii hanti wadaaggii jamhuuriyadda soomaaliya annagu soo marna xusbi kaas nin isla jiru ahaa kan waxaa weeyaan xusbiga kale ridka baldhebel xagga dhig magacaa u bix xusbiga cadaaladda iyo wadajirka soo maa wadajir male horta xagga ka bax wadajir mar horaa baa la kala dhintayba cadaalad baa kuu soo hartay cadaalad xaggay taallaa kutubka ilaahay bay taallaa agtiisa meel kaloo taallo ma jirto cadaalad meel laga raadinayo kale male waxaa la yidhi nin laba meelood jago ma ka qabtaa maya hal jago muu qaban karaa hadduu meeshan caawa haddii la loo dhiiba salyaha saldhigga ma taliyaa wuxuu noqon karaa haddaalimahay maxkamadda maya ninkan waxaa weeyaan xusbigan buu ku hadhay horta madaxweyne waa ka dhintay waa bannaankuu ka yahy qodobkaa horta qaba bal xagga dhig asaga iyo dadkiisana waa kala dhinteen inay kala dhinteenna waa cadda cadaalad baa kuu soo hadhay war cadaalad kutubka ilahay baa laga raadinaya moogin meel kale looga raadinaya male wadajir maaha wadajirna hade maba jirto ma wada jiraan horta qoladaas waa intaasay u dhinteen waxaa soo hadhay burburka burbur waa afka hore inay burburahayaana waxaa kugu dasiilaade waxaa weeyaan wararka hadda socdaadba ku dhedhaminaysaa ku arkiba saddex meelood bay ayagu horta ma u kala jaban yihin magaaladii yacnaa kuwii hogaamiye kooxeedyaha ee meelaha u kala furfurnaa gobolgobolka loo gooyeyna ma ka tageen hadda yaa soo hadhay muqdisho keligeed hir shabeelle muxuu qaban baydhabo maxay qaban intaasaa wayla jiraan laleeyahy intaana waxaa laga yaabaa inayba ka hoos baxaan anigu waxaan arkaa ninka la yidhaha gurguurta waa maanta waa maalintii uu keligii noqon lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan meeshan ka salaamayaa dhammaan akhyaarta daadihiisa barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda walaalayaal jasaakum allahu khayr cannaa wa cani lmuslimiina jamiican waxaad noogu aadan tihiin oo aad naga haysaan wax ummadda ay ka caajistay daalika fadlullaahi calaykum jasaakum allahu khayran waa fadli ilaahay ummadda idin dheersiiyey barnaamijka ugu dambeeyey su-aashiisu ee ahayd sideed u aragtaan xisbiga cusub ee gurguurte oo la baxay cadaaladda gurguurta horta waa kuma waa kee kartidiisu waa tee dadnimadiisu waa tee aaminaadiisu waa tee diintiisu waa tee ilaahay subxaanah wa tacaalaa hay-adaha qur-aanka kariimka oo kufaarta sinjiga iyo asalka ah oo uga hadlay waxaa ka tiro badan oo ka baaxad weyn ayadaha oo munaafiqiinta uga hadlay war weligay intaan adduunka taariikh soomaali arkayay gurguurta wax lamidas ma soo marin dalka soomaaliya mooyi musaa'ib iyo balaayo soo socota hadda kabacdi oo ka darano inay jirto ayadoo maamooyinkii iyo cutushtii iyo duqowshihii ay roob iyo dhaxan saas ugu da'ayaan ninkii haraati dabada ka geliya waa ee dhahay iiga xaaqa war adduunyada haddana dembiga inta la sameeyaa lala xishoodaa oo la aamusaa ninka gurguurta la yidhaha waa ninka soo istaagay maamada soomaalida aniga waxba igama gelin haddaan dabaqyo dhisto oo inta ka baxo oo inta saan yeelo wixiyga anaa iskaleh laakiin wuxu uu leeyahay waa wax noocee ah waa dhiiggii dhacaankii gabadhaas miskiinta oo umusha iyo duqdaas cutushta dhiigoodii dhacaankoodii waay magacayga waa malaq biyuu malaq axmed xaqiiqdii xisbiga uu hadda sameeyey xasan garguurte ma aha wax jiro soomaalidu waxay tidhaahdaa waa socon weyn aan orodno wax u eg waayo maxaa yeelay xisbiga horta qofka goormuu samaysan karaa marka uu waddan haysto oo shacabna haysto ayuu samaysan karaa nin maanta magaalo madaxdeeba la dul taagan yahay xisbiga uu sheegay wax jirana ma aha mana jiri doono waa xisbi oo magaca loo bixiyey bilcagsi waaye magacaana cadaalad meesha ma taalo nin ilaahay ba aan ka cabsina cadaalad xagu keenarto xisbiga marka qofka ilaahay ka baqayo iyo cadaalad dhihi karaa wax ilaahay abuurtay oo xisbi ah maanta oo uu asaga dhurta magacaabay oo wax ah ama jiri doono ma aha waxna kama jiraan waxa waaye un waa dan uu asaga ka leeyahay uu rabo doorasho inuu asaga kusoo laabta kulley taasna hors dadaa ka horreeya su keeli doona asaga u taala laakiin wax magaca xisbi ah oo hadda maanta soomaali og tahay ama cadaalad ah ma jirto waa wax loo soo meeriyey oy u meeriyeen saaxiibadiisa asaga ka weyn gaalada waaweyn ee saliimiinta marka la rabo in ummadda lagu marhabaabiyo waxna kama jiraan wax xisbi oo la abuurayna ma jiro cadaaladda horta micnaheeda qofka waxaa la rabaa markuu og yahay waxay tahay ayuu magaca la bixi karaa wax aan diin ku salaysnayn marna cadaalad ma noqon doonaan maxaa yeelay cadaalad ma in ummadda la dhaco oo hantideeda la boobo oo guryaheeda la burburiyo oo dhaqaaladeeda la qaato oo gaala loo gacangelimiya cadaalada magaca marka oo marka horeba lagu ciyaaray cadaalad waxay ku xiran tahay kitaabka iyo sunnaha ninkii qaato iyo cadaalad wax ku dhaqi karo wax ilaahay abuurtay ama magac ah oo u qalma cadaalad iyo wax u eg asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magaceyga waa mucaad waxaan ku noolahay magaalada muqdisho ugu horeyn halkan waxaan u mahad celinayaa warbaahinta alfurqaan horta meeshaan wax cadaalad la dhaho ma taalo cadaaladda saxda ah waa diinta islaamka dadka dadka ku xukumaya cadaaladda saxda meeshaan iga jirta maanta anaga ma maqlino meelaha ay haystaan mujaahidiinta iyo diinta looga dhaqmo ma maqlino qof baa la dilay qof baa la dhacay waxbaa la sameeyey ma maqlino diinta saxda cadaaladda saxda waa taas meesha xaggeyna iga jirta anaga haddaan nahay shacabka ku nool magaalada muqdisho dhibaato fara badan aan na haysato waana la dilaa waana la dhacaa dumarkeena xur ma ahan anaga xur manihin marka cadaalad meeshaan ma taalo waxaas waxawaa dadka lagu indhasarcaada moge meeshaan cadaalad ma taalo cadaaladda saxda diinta islaamka xaggeenaga jirtaa meeshaan wax cadaalad aan ku haysana ma lahan waana la baabi'iyaa xoolaheena xur uma nihin meel aan ku badbaadayna ma lahan hal doolar iyo wax karaa maalinkaas dadkeena loo dilaa waa la dhacaa cunug markaa magaalo a u dirsata adoo welwelaya ama dugsi u ka aada adoo welwelaya soo noqon xasan gurguurte waxa weeye xisbiga uu ku dhawaaqay oo u bixiyey wadajir iyo cadaaladda cadaalad waa ka dheer tahay mana dhowa ahalna uma aha cadaalad waa waxa weeye waa qof dad loo soo diray soomaaliya inay dumiyaan oo kow ka yahay waana wax soomaaliya in lagu bililqaysto ugu talagalay asaga iyo gaalada wadata marka wax u suuragelaya ama ilaadankiisa cadaalad u dhow ma ahan haddee waxa weeye waa nin ilaadankiisa xaalkiisa ay caalamku ka dhergay ma ka suuragelayso cadaalad iyo wax u dhow wuxuu ku taagan yahay dariiqii ilaahayba haddaan laga waayin burburka oo waxaa loogu talagalay inuu gaalada u gacangeliyo soomaaliya dalka islaamka ah ee muslimka ah oo ilaahay diintiisa lagu dhaqayo qayb ka mid ah ayuu wuxuu ugu talagalay anaa u gacanta idiin gelinaya hantida dhex taallana idin siinaya wixii yaroo beeca iska dhiiba waddankana idinku wareejinaya marka burbur buu ugu talagalay wuxuu gaday baddii wuxuu gaday dekedihii wuxuu gaday ayrabooradii wuxuu gaday ilaahayba baddii wax walba ayuu gibiyo maalin walba wuxuu ku jiraa safar aan waxa uu ku socda la garanayn oo hantidii lagu baabi'inayo islaamka ee soomaaliya waa ninkii ugu safarra badnaay intii burbur la soo maray waa ninka ilaadanka intaasoo dal tegey waxaana beeca waddanka marka waa u gatay waana burbur iyo halaag buu ilaadankiisa ugu talagalay haddee waxa weeye alxamdulilah laakiin ilaahay qoon ayuu soo saaray daa'ifo ayaa soo baxayso markii la daa'ifo qurun ay timaado daa'ifo khayraha soo baxaysa aada u salaamantihiin haddii aan sii gudagalo su-aasha isdhowcaan horta ii sheeg xisbiga hadda la sameeyey oo xasan sameeyey horta runta haddii la sheego cadaaladuutii oo rabbi waaye xaggaas horta cadaalad taallahisay u taallo annagu xabad kama naqaano teeda kaleeto isla ayakii ayuu horta dhibaato ku yahay shalay xisbigan xilliguu ku dhawaaqayey caddaan iyo dowlado shisheeyaa ah amar ku siiyey oo aas-aasay hadhowna isla dowlado shisheeye ayaa ku dhahayo isla hadda haddana ka tanasul amba ii sheeg saan sameeyo saan sameey xilli kastaba nin uun horta xaggaya xaggaba loo kala jijiidahaya xasan waaye xisbigaanna xabad soo kordhi maayo ilaa inuu uun sii fashilo uu sii kala fogeeyo maahane wax uun oo haddaan la dhihi karo waxaasu uu soo kordhaa aniga iima muuqato horta haddii xataa ou ay sheegeen ayaka anfici lahaybna isla ayakiyow dhibaato ku yahay oo haddaantaan maalinkii lagu dhawaaqay maalintan hadda la jooginta ka dhexayso mucaaradka iyo kala fogaashada iyo iscambaarayntu aada ay u badan tahay subaxii in haddana ay sheegeen waa kasii xun tahay marka waxaan waa uun da iska dhoodhoobaye ayakuna faa'iida kuma qabaan kuwa kale oo kasoo horjeedana ay sheegeen aaday horta uga sii fogaahayaan diinta islaamka cadaalada marka cadaaladday hadda sheegayaan kolley say u taallo horta anugu ma aqaano horta arrintan arrimo badan baa yaad mooddaa inayba ka horreeyeen oo suran yihiin ama ay ayaduba suran tahay xasan xisbiga uu magacaabay maba dhihi karna waa qof mijir qabo oo fayow oo magaca uu hadda ku meesha ku jooga ah oo ma ma dhihi karno waxaan dhihi karnaa xasan waa qof aan waxbaba u noolayn waxbaba uma nool wuxuu u nool yahay bini'aadankao dhan waxbay u nool yihiin qofku inuu wax cuno oo wax cabo oo uu shahwo guto dad u nool yahay dad inay ilaahay kitaabkiisa u adeegaan bay u nool yihiin dad inay allana caabudaan danahooda adduunyana eryadaan bay u nool yihiin dadka qofba waxbuu u nool yahay ama ummadba waxbay u nooshahay xasan wuxuu u nool yahayba ma yaqaan ummadoo dhanna ma taqaan wuxuu u nool yahay sababtoo ah waa nin saacad walba iska hor imaanhayo oo isburburinaya asaga oo wixii uu shala sheegay maanta inkirayo oo wuxuu galabta sheegay beri subax burburinayo oo dadku shala la heshiiyey maanta gaashaanka xasan horta ma dhihi karna waa qof miyir qaba si ahaan tan waa halkaana intaan u daa xasan xisbigan uu magacaabay anugu waxaan dhihi lahaa waxay ka dhigan tahay waan socon weynaeh aan oradnay ka dhigan tahay dadkii baa la baabi'iyey oo la burburiyey oo nooc walba ummaddii baa loogu maaragtay soo duulay oo cadowga ilaahay oo dhan buu ummaddii ku soo fasaxay oo in toban dowladood ka badan ayuu wuxuu maaragtaa ku wada beer la xawsaday oo heshiisyo la wada saxiixday badihii iyo barrigii dhulka kan iyo ummaddan mustaqbalkeedii iyo tarawaadkeedii iyo khayrkeedii oo dhan ayuu wuxuu ugu maaragtaa u xodxodanayaa oo u shukaaminaya oo u saxiixayaa inuu inuu khayraadkan ayaga qaata yidhaahdo calooshud ushaqaystayaal buu maanta raadinayaa xasan marka horta meesha hadda aad hadalku uu yaallo waxaan dhihi karaa waa waa wax maaragtay si loogu jawaabo aan la garanaynin xisbigan ma aha xisbi jiraba ma aha xisbigan eeg bal horta asagaan waxay ku noqdeen ninku waa madaxweyne suu sheeganaya asagu ama kuwa la joogaya ku sheegeen waa madaxweyne madaxweyne xisbi ka soo dhexbaxay oo xisbi ay madaxweyne u soo sharaxeen adduunyada waan ku maqalnay madaxweyne doorasho inta la sameeyey xisbi maarata asaga uu ka mid yahay ku guulaystayna adduunyada waan ka maqalnay laakiin madaxweyne fadhiyo oo xisbi asaga hadhow mustaqbalka soo saara abuurayo horta waaba wax cusubba wax jiraba ma aha wax nidaamka hadda adduunyada ay ku dhaqanto cilmaaniyadda oo iska socoto ma aha mid islaana haddee iskaba daaba ayada warkeeda ma yaal xisbigan marka waa xisbi aan macno lahayn oo maarata ummaddii markii wixii uu wadoo dhan ay madaxa isla wada galeen oo xiriirkii dibadda ahaa iyo kii gudaha ahaa iyo siyaasiyiintiisii iyo wixii baarlamanka kusheegii iyo kulli markay madaxa isla wada galeen ayuu waxaa istusay inuu waxaan wax ku fowso oo meel mariya uu helo xisbigaasuuna ka dhiga xisbigaas marka ma aha xisbi meel tagahaya iyo xisbi abuuran iyo xisbi dadca iyo xisbi muuqda iyo xisbi wixii loogu talagalay ummaddan oo ummaddan daaweyn lahaa ama badbaadin lahaa shuqul iyo shaqo kule midna ma aha taas waa halkaas waxaa ku saareeya cadaaladda xisbigan cadaalad hadduu yahay haddee ilaahay diinkiisuuba qaadan lahaa hadduu cadaalad yahay ummaddu dilka iyo baaba'a iyo boobka ka dayn lahaa cadaalad hadduu yahay ummadda ayuu dhaca iyo gurya barakicinta hooyooyin oyahayo meel cirib iyo jaandhigaana ila oo buuxiyey barakacayaasha buuxiyey ayuu guryahooda u dayn lahaa bismillah magacii waa abudalxa waa ku mahadsan tahay daad alfurqaan horta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa sheegay cadaaladda cadaaladdu meeshay ay taallo waa kitaabka ilaahay kitaabkaas ilaahay ayaa cadaalad ah nin weyn iyo nin yarba asaa cadaalad u ah waayo asaa dadka kala xukuma asaa meel dad dhiga asaa qofkii lagu xukumana ku qanca cadaalad horta waa taas ayaan dhihi lahaa xisbigan hadda cadaalada loo bixiy cadaalad maaha wadajirna erayga wadajir la yidhaahdo waxa waaye muslimiintaas kale ninka markuu muslim yahay oo diintiisa ku dhaqmo oo kitaabka ilaahay ku dhaqmo ayaa waxdaa la yidhahda af arabiya dadka wada duubuna isku xiran oo wadajir ah muslimiinta ah waay oo haddii qof xanuunsado oo kan kale ku xanuunsanayo hadduu mid uu meel aado kan kale uu tabayo kan haddii uu dhib gaaro kan kale uu oynayo waxaa la yidhaahdaa muslimiinta ayaa horta ah wadajir oo ilaahay subxana kitaabkiisa ku sheegay xasan xisbiyadan hadda uu wadajir iyo uu ku hayo cadaalad uu ku hayo maamul goboleedada qaar ka mid ay ka maqan yihiin qaarna uu khiyaanay oo yidhi niyo idinka hataa xilkii baa lagu dhiibaya waxaa lagu siinaya kursi adaaba gudoomiye baarlamaanka ah dadkaa uu sheegay xisbigaasi xisbi hadda wax tarahay maaha xasan waxba uma hareenba saddex sano iyo saddex bilood uma lahayaa afar sano kursi haynaya doorasho ma jirto waad aragtaa magaalada muqdisho waxa alaan cala ka dhacayo dadkii baa la dhacayaa qabuurihii baa la faagayaa baddii baa la gaday eelboorkii baa habeen imaadan duqeynta ku socoto diyaaradda ma soo degayso maamul maamul kale oo hadda warkiisa yeelaya mala xasan haddii maanta u yeero yidhaahdo ninkan baa dhawo haystaa yidhaahdo xamar imow muu imaanaya gacantiisa kuma jirtaba hadduu ninkan kismaayo joogo u era axmedow ii imow talaa jirtee qof u imaadayo malaha boosaaso horta iskaba dhaaf baaba dowlad kale oo afaaro kale u taagan waayba waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen dhegaystayaasha ku xiran barnaamijka diiradda jimcaha ee dalka iyo dibaddiisa jooga markan waa su'aasha furan ee toddobaadkan oo ka timid mawduuca toddobaadkan aynu diiradda saarnay waana kan cawiil cabdulaahi waad mahadsan tahay maxamed daahir su-aasha furan ee toddobaadkan dhegaystayaasheenna hortaala waxay tahay maxay ka dhigan tahay in boqolaal bilyan ee dalalka sacuudiga qatar iyo imaaraadka ay siiyeen donald trump halka walaalaheena muslimiinta gaar ahaan falastiiniyiinta ay la tacaalayaan macluul dagaal iyo cadaadis joogto ah oo ka imaanaya yahuudda kuwaasi oo hubka maraykanka ku baabi'inaya walaalaheena fadlan fikirkaaga noogu soo dir cod ama qoraal adoo adeegsanaya watsappka lambarkan eber eber labaatan iyo shan labaatan iyo lix hal lix toddoba toddoba toddoba toddoba eber afar ama fariin qoraal ah noogu soo dir hormuud eberli hal lix toddoba toddoba toddoba toddoba eber afar ogeysiis muhiim ah jawaabta su-aasha furan lalama sugayo jimcaha dambe oo keliya wixii hadda ka dambeeya si toos ah ayaad noogu soo diri kartaan fikirkiina maqal ama qoraal wakhti kasta oo aad diyaar tihiin waxaana noogu soo hagaajin kartaan eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar mar kale aan idinkugu celiyo eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar codadka iyo qoraalada aad soo dirtaan waxay ka mid noqon doonaan barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadka dambe insha allah المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo si qoto dheer uga hadalnay dagaalka dhaqaale ee caalamka ka socda iyo doorka weyn ee dalalka khaliijka ay ka ciyaarayaan gaar ahaan taageerada lacageed ee ay siiyeen donald trump intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaan u mahad celinayaa allaha subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey qabsoomidda barnaamijkan sidoo kale waxa ay mahad u sugnaatay martida toddobaadkan barnaamijka igala qayb qaatay sheekh cabdulilaah aqoon-yahan ibnu muflix iyo aqoon-yahan abu ibraahiim sidoo kale yaanan iloobin maxamed sheekh cali oo akhriyey fariimaha dhegaystayaasha cawilna waxa uu soo jeediyey su'aasha furan ee toddobaadkan sidoo kale waxaa farsamada hagaajinta iyo isku dabarididda codadka barnaamijka lahaa waryaheena cawil cabdulaahi maxamed muudey axmed abuu muslimna waxa uu iga caawiyey soo saarista barnaamijka intaan toddobaadka xiga ku kulmi doonno waa bahdii diiradda oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون